بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم سورة الأنعام ayaan kusoo dhex jirnay ayadda boqol iyo labaatan iyo sideedaad ayayuu darsigu ka bilaabanaya wayowma xus buu rabbi yihi subxana wa tacaala nebiyow xus oo dadka u sheeg yowma maalin yaxshuruhum alla uu soo kulminayo jinniga iyo insiga jamiican ayagoo idil yaa macshara aljinni yaquulu wuxuu ku leeyahay markuu soo kulmiyo yaa macshara aljinni jinka kulankiisiiyow qad istakhartum waad badsateen min alinsi insiga xaggiisaaad badsateen wa qaala waxay yidhaahdeen markaa wliyaauhum jinka kuwii la xidhiidhay oo min alinsi insiga ah kuwii xidhiidhka la lahaa oo insiga ihi waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbiganow istamtaca way wuu raaxaystay bacdunaa qaarkana bibacdin qaarka kaluu ku raaxaystay wa balagnaa waanu gaadhnay ajalanaa ajashanadii alladii kaasoo ajalta aada muddaysay lana annagaad noo muddaysay qaala rabbi wuxuu uhi subxaana wa tacaala annaaru naar ayaa mahwaakum makaanu nagaadigiina khaalidiina xaalatihin kuwa ku waaraya fiihaa naarta dhexdeeda ilaa maa shaaa allah alla intuu doono mooye ina rabbaka rabbigaa xakiimun midkii xikmad u saaxiiba waya caliimun oo ogaansho badan maalintii qiyaamada rabbi subxaana wa tacaala wuxuu isu keenayaa jinka iyo insigii waa labadii kooxood ee la cusleeyey ee xil ku saarnaa markaasuu rabbi la hadlayaa subxaana wa tacaala wuxuu ku leeyahay jinkan kulmay ee meeshan ku kulansanow insigii bini aadamkii waad badsateen qad istakhartum min alinsi waad badsateen macnaha waxaa laga wadaa in badan baad lumiseen in badan oo insi ah ayaad duufsateen oo luumsateen maxaa yeele meeshaynay tuban yihiin bini aadamkii ay lumiyeen oo aada u fara badan oo inta hanuuntay ee ka badbaadayay aada uga badan waa meesha tuban markaasaa waxaa la leeyahy war waxaad baadiyeyseen ood luunsateen badana intayna ayagii jawaabin jinka ah baa waxaa jawaabaya insigii la lunsaday insigii ay lumiyeen ee adduunyada markay joogeen jinka xidhiir lalaha ayaa markaa hadlay waxay leeyihiin rabbigana waanu isku raaxaysanay macnaheeda ma aha inay iyagu uuna badsadeen oo nagu shaqaysanayeen laakiin waanu isku danaysanaynay annaguna waanu ku danaysanay iyaguna waanu ugu danaysteen oo yani waxa waa isku danqabnay saasay odhanaya istamtaca bacduna bibacdin oo say isugu raaxaysteen jinka raaxadiisu waxa weeye bini aadamka ayuu xumaanta faray waa laga qaatay amarkii uu bixiyey baa la qaatay halkaa raaxay u tahay maadaama adigiiba bini aadamkii kaa amar qaadanahayo ood u talinayso oo saa yeel oo saadaa markaad tidhaahdo uu taladii qaadanayo jinka waa shayaadiinte haddee raaxay u tahay nin lagaa amar qaatay waa nin loo raaxeeyey dhankaasu horje jinku ka raaxaystay insiguna wuxuu ku raaxaystay shaygan macsiyadee la amray buu waxoogaa raaxa a ka helay zinadii dilkii xatooyadii xantii wixii xumaantii uu farahayay insaanka waxa markuu dhex galo waxoogaa macaansii uu ka helaya marka qoladana dhan kaley u macaansato u raaxaysatay qoladana dhan kale u raaxaysatay waan isku raaxaysanay marka waan isku danaysanayoo waan isku danqabnay saasay odhanaya haddana waktigaad noo qabatay baa la soo gaadhay saasay odhanaya rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeyahay naar ayaa hooyaadkiina oo meeshaad ku nagaanaysaan waa naar weligiina waad ku waaraysaan ilaa maa shaa allah alla intuu doono mooyaane ilaa maa sha allahu maxaa laga wadaa naarta inay ku waaraan bay ahayday ma wakti ay naarta ka soo baxayaan baa jirta maya wakti ay naarta ka baxayaan ma jirtee laba macno mid ka mid aga maa sha allah soo reebidaasi iyo istifnahaasi in la yidhahdo waxaa laga wadaa muddada ay adduunyada joogeen ama ma ahe muddada nolosha u dhaxaysa aakhariya adduunoo nolosha barsakha la yidhahdo ee qabriga intay ku jiraan intaa mooye oo taa lafteeda waa cadaabnaanayaan laakiin cadaabkay cadaabnaanayaan kii weynaa ma ah in waktiga la yidhahdo waa suurtagal waxaa kaloo suurtagala in la yidhahdo ilaa maa shaa allahu in la yidhaahdo man sha allah cidduu alla doono mooyaane oo markaa waxaa laga wadaa mu'miniintii muwaxidiinta ahlul-iimaanka ahaa oo ku dhintay dembiyada waaweyn cadaabkay gelayaan ciddii ilaahay uu rabo subxana wa tacala laakiin kuwaasi ma ku waaraya maya ilaa maa shaa allahu alle kuwuu doono mooyaane oo tawxiid ku dhintay naartana loo geliyey dembi ay galeen kuwaas iyaga ku waari maayaan kuwaas iyaga waa laga soo saari doonaa in kuwaa laga wadana in badan oo culimada ka mid a ayaa ku tegay saas way macana wa yowma maalin xusnabiga oo dadka u sheeg yaxshuruhum marka jinkan iyo insigan isku raaxaysanayaa jinku waa shayaadiintii xumaanta fartay oo macsiyada kula talisay oo ilaahay subxaana wa tacaala inay ka hortagaan ku qalqaalisay taa way macnaha alam achad ilaykum ya banii aadama anlaa tacbuduu shaytaan shaydaan ha caabuduna soo idinma dhihin burbile subxana wa tacala soo idinma dardaarmin marka waxaan xumaan la samaynayo o dhan shirkiga iyo gaalnimada iyo macaasida waa tala shaydaan bixiyey insiguna iyaga unbuu ka tala qaataa oo amarkiisiiyo macna wa yowma maalin xusnabi oo dadka u sheegay yaxshuruhum allah uu soo kulminayo jinka iyo insiga jamiican xalay idin yihiin yaquulu markaa wuxuu ku odhanayaa markuu soo kulmiyo yaljinni jinka kulankiisiiyo jinkan kulmayee meesha isugu yimidow qad istakhartum waad badsateen xaqiiqee min alinsi insiga xaggiisii baad badsateen war waxaad luunsateeni badana ood halaagteen wa qaala waxay yidhaahdeen wliyaauhum kuwii la xidhiiday jinka oo ku xidhnaa oo min alinsi insiga ah insigii ka amar qaadan jiray shayaadiinta ee ku xidhnaa ayaa waxay leeyihiin rabbanaa rabbiga noo bay yidhaahdeen istamtaca wayr waawga cadaarka kalu ku raaxaystay waa isku danqabnay ayaguna amarka ayna siiyeen bay ku tanqabeen oo ka qaadanay annaguna waxayna fareen oo waxoogaa macmacaaniyo ay raaxa noogu jirtay baanu ugu danqabnay waa isku danqabnay bale wa balagnaa waanu gaanay ajalanaa ama mehe waxaad tidhaahdaa macnaha waa kaan soo marnay oo markay meelaha cidlooyinka marayaan iyo baadiyaha waxay orgeli jinka madaxdiisa marka fii suurati yani wax weyaan maaratay qul uuxiya ayaan ugu tegi doonaa in ay arrinkaa kibir ka qaadeen jinku insigiibaaba wax idin weydiisanayo maanta magan idiin ah waxay u kordhisay qooq iyo kibir iyo isla weyna bay u kordhisay taasi marka raaxay iyaga uta bini aadamkiibaa idinka amar qaadanayo maanta idin hoos joogaba raaxay uta kuwanna yacni inay ilaaliyaan baa laga yaaba waxoogaaga raaxaday ku qabaan waxa weye warjinow ilaali markay dhahaan inay waxay qaban karaan la qabtaan maadaama uu kana dantiisa u furiyo kana dantiisa ku fushanayo saas way macana wa balagnaa waanu gaana waan isku raaxaysanay dadka jimanka ku shaqaysta ama la shaqaysta inta badan wuxuu jinku ay ugu shaqeeyaa u adeegaa waa markuu dantiisa ka gaadho shayaadiintu markay dantooda ka gaadhaan oo gaalaysiiyaan isaga laftiisa oo islaamka ka saaraan markay kuwan sixiro iyo kuwan dhulka xarxariiqe iyo kuwan kitaabta fure iyo qolyo badan oo jinka la shaqaystaa jira kuwaa jinka la shaqaysta oo ku adeegtaay uma adeego ilaa ay gaaloobaan isaga marka danta waxay ugu jirtaa in mabdi'iisii lagu raacay kana markii uu mabdii la rabay soo raaco dabinka soo galo markaasaa loo shaqaynaya loo adeegay waa la isku raaxaysana marka waa la isku danqaba istamtaca bacduna bibacdin wa balagnaa waxaanu gaarnay ajalana ajashanadii baanu gaarnay alladii ajashaasoo ajalta aada muddaysay allow lanaa annagaad noo muddaysay qaala rabbi wuxu uhi subxana wa tacala marka annaaru naar ayaa mahwaakum makaanu nagaadigiina meeshaad ku nagaanaysaan waa naar khaalidiina xaalaad ku waaraysaan fiiha dhexdeeda ilaa maa shaa allahu alla intuu doono mooyaane oo muwaxidiintii oo ilahay ka soo saari doono oo intay shayaadiintu lumiyeen oo khalad geliyeen ku dhintay iimaan iyo tawxiidka ku dhintay dembiyana ku dhintay kuwaasi ku waari maayaan ama ilaa maa sha allahu muddaduu ilaahay doono oo adduunyada intay joogaan ama nolosha barsaka ina rabbaka rabbigaa xakiimun midkii xikmadu saaxiiba waya caliimun oo cilmi badan ogaansho badan wakadalika sidaas oo kale sida aanu qoladaasi isaga weli yeelnay sidaasoo kale baanu nuwallii weli uga yeelaynaa bacda alaalimiina aalimiinta qaarkood baan bacdan qaarka kale uga weliyeelayna bimaa kaanuu waxay ahaayeen daraaddeed yagsibuuna kuwa kasbad shayaadiintiisoo layskuma xidhin hadday insigii iyo jinnigii iyagaa weli laysaga dhigay iyagaa laysla xidhiidhiyey sidaan kuwaas hadda laga soo sheekeeyey isugu xidhnay saasaanu daalimiinta qaarkood qaarka kale ula xidhiidhinaa bu rabbi subxana watacala oona uga weli yeelaa laba micnoba waa suurtagal in laga wado daalimiinta ayagaa laysku sallidaa waman yacshu can dikri araxmaani nuqayid lahu shayaanan fahuwa lahu qariin ilahay dikrigiisa ninkii ka jeedsada shaydaan baa lagu lamaaniyaa isagaasaa marka kaxaysan oo luunsan insaa laga wadoo ruuxii la keri waayo mid isaga ka madax adagoo ka shaydaansan unbaa lagu sallidi waabana saas iyo in laga wado dadka insiga iyo jinniga sida ay isu xigaan oy isula socdaan waa waa camalkooda intii isku camal aba waa isweli oo inta saalixiinta ana camalkooda iyo iimaankooda wanaagsan bay awliye ku yihiinoo isku xisbi ku yihiinoo waa isku koox inta daalimiinta ana ama insi ha ahaadeen ama jinni ha ahaadeene waa isku koox saas macana maxay ku timid camalkay ku timid miisaanka laysku raacayo ama guruub layskula noqonayo waa camalka aalimiintana waa laysraacin kuwa kalena waa la israacin sidaa in laga wadana waa suurtagal wakadalika sidaasoo kale aayaddaa hore siday tilmaantayn isaga weli yeelay jinniga insiga sidaasoo kale baanu nuwalli weli uga yeelnaa bacda aalimiina aalimiinta qaarkood bacdan qaarka kalena uga weli yeelnaa ama waan ku sallidnaa bimaa kaanuu waxay ahaayeen daraaddeed yagsibuuna kuwa kasbada waxay shaqaysanayeen sababtii baa aalimiinta qaarkood qaarka kale looga weli yeelay shayaadiinta lagugu xidhay haddii lagu kari waayo kasabkaagu hadduu xumaado kuwaa unbaa dabada lagugu xidhi iyagunbaa meel xunkaala dhig yaa macshara aljinni waalinsi alam yaatikum rusulun minkum maalintii qiyaamada markay tagaan insiga iyo jinniga buu rabbi sidan ula hadlaya subxana wa tacala yaa macshara aljinni jinka kulankiisii iyo walinsi insiga kulankoodiiyo alam yaatikum yuusan idiin imaanin rusulun rusul miyaysan idiin imaanin oo minkum idinka idinka mid a kuwa la soo diray oo idinka idinka mid a yani jinsigiina way maana soo idinima imaanin yaqusuuna kuwaasoo qisoonaya calaykum dushiina aayaatii aayadahayga idin qisoonaya wayundiruunakum idin digaya liqaaa yawmikum maalinkiinan kulankiisana idinka digaya maalintii qiyaamada wayundiruunakum idin digayo liqaaa yawmikum maalinkiina kulankiisa hadaa ee kan maalinkiinan kan ah eed hadda joogtaan kulankan dhacayna idinka sii diga qaaluu waxay yidhahdeen shahidnaa waan mara kacnay calaa anfusinaa nafafyaalkanaga dushoodaan ku markhaati kacnay waqarathum waxaana kadisay alxayaatu noloshii addunyaa ee liidatay wa shahiduu way markhaati kaceen calaa anfusihim nafafyaalkooda dushooda waxay ku markhaati kaceen annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen kaafiriina kuwa gaala macnaheedu waxa weye jinkiiyo insigii buu ilahay kala hadlaya subxana wa tacala waxaa la leeyahay war gablabooyin waa idinkan dhibkan idin haysto maanta sidan u yaalle intaad adduunyada joogteen soo rusul idinka idinka mida idinma soo gaadhin rusul bini aadan ah minkum taasi waxoogaa waxaa laga yaabaa in laga fahmo jinkana in rusul ayaga ka mida loo diray insigana rusul ayaga ka mida in loo diray laakiin sidaasay culimmada islaamku say u badan yihiin waa yacni ma ahe waxa weeye rususha ilaahay soo diray bashar keliya ahay jinkuna wuxuu uun ku xidhnaa rusushii ilaahay soo diray bini aadamka ahaa rusul jin ahoo ayaga si gooniya loogu diray ma jiro laakiin ayaga xaggooda waxaa ahaa nudur kuwa diga oo rususha bini aadamka intay wax ka qaataan oo waxyiga ka qaataan markaa kadib qowmkoodii gaarsiiya yani waxa way sidaan ugu tegi rasuulkana sal lay waslam kooxa jin abaa u yimid kooxihii jinka ahaabaa waxyigii sii qaadoo qowmkoodii digniinta gaarsiiyey jinku marka saasay ahayna rususha qaarka ku xidhan ee wax ka qaata ayaa gaarsiin jiray jinka kale laakiin rusul toosahoo madax bannaan looma soo diri jira rusulun minkum marka bini aadamkiin bay unoqonaysa rusul idinka mid ah guud ahaan soo idinma soo dirin rusushaasoo aayadahayga idinka qisooda oo maantadan la joogo kulankan dhacay idinka digta kulankan idiin sii sheegtay inuu imaan doono maalinta qiyaamada inaad ilaahay la kulmi doontaan laydinla xisaabtami doono idiinsii sheegta rusul noocaasa soo idinma imaan aayadahaygana idinka qisoodo oo idiin akriyo idin bara saasaa la weydiinaya maalinkaa maalin wax la qarin kara me waxay leeyihiin waan isku markhaati kacnay annagaa dushannada markhaati ku ah inay rusushii noo timid kutubtaad soo dirtayna naloo soo dhiiy naloo keenay maxaa idiin diiday marka inaad qaadataan wa qarathum alxayaatu dunya adduunyada nolosheedii baa kadisay xoogaagii dhaldhalaalkii adduunyada iyo macmacaankeedii shaydaan u qurxiyey taasay ku kadsoomeen taasaana u diiday inay rususha ilahi raacaan oo rumeeyaan macnaha rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waxay dushooda ku markhaati kaceen inay gaalo ahaayeen adduunka markay joogeen mar hadday isku markhaati kaceen markhaati kaca maalinkaas waxba tari maayo maalinkaa haddaad qirato dembigaagii waxba tari maayo qirashadaas qirashadu maantay wax ku tari maantay wax ku tari oo inaad khaldan tahay haddaad maanta qirato ood ilaahay usoo noqoto intaadan dhimanin taasaa wax tarle laakiin ilaahay hortiisaaad joogtaa gaal baan ahaa ilaahayow khalad baan galay waxba ku tari mayso cadaabka aad unbaa lagu dhihi mooye maalinkaa qirasha waxba anfici mayso wy maana yaa macshara ljinni jinka kulankiisiiyow walinsi iyo insinka kulankoodiiyo buu rabbi odhanaya subxaana wa tacaala alam yatikum soo idinma imaanin waa la qirsiin rabaa istifaam taqriiriyo alam yatikum soo idinma imaanin rusulun kuwa la soo diray oo minkum idinka idinka mid ah bini aadamka ka mida weeye oo bini aadamka ka dhashay bashara kuwaasoo yaqusuuna qisoonaya calaykum dushiina idin qisoonaya aayaatii aayadahay aayadihii ilaahay uu soo dhiibay idinka qisoonayo o idinka warramay oo wayundiruunakum idiin digaya liqaaa yawmikum haada maalinkiinan kulankiisa liqaaa yawmikum maalinkiina kulankiisa haadaa ee kan ah maalinkan aad dhex joogtaan kulankan dhacay qole idinka sii digto rasuula soo idinma imaan qaaluu waxay yidhahdeen shahidnaa waanu markhaati kacnay calaa anfusinaa nafyaalkanaga dushoodan ku markhaati kacnay alla annagaa isku markhaati ah inay rusushii noo timid naloo digay wax naloo sheegay markhaati baanu dushanada ku nahay annagaa isku markhaati kacayn waqarathum waxaa kadisay alxayaatu noloshii addunyaa ee liidatay washahiduu way markhaati fureen calaa anfusihim nafyaalkooda dusheeday ku markhaati kaceen annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen kaafiriina kuwa kufriyey kaafiriin inay adduunyada ahaayeenna way qirteenoo iyagaa isku markhaati kacay daalika kaas marka waxaa laynoo sheegi aayada in la soo diro kitub la soo dejiyo rusulla la soo diro xikmadda ku jirta maxayta dalika kaasi oo rususha iyo kutubta la soo dirayahay an lam yakun inuusan ahaanin way sababteen an lam yakun inuusan ahaanin rabbuka rabbigaa muhlika alquraa degmooyinka mid halaaga bidulmin khalad iyo dulmi ay galeen kuma halaago walxaal ahluhaa dadkeedu haafiluuna kuwa moog ay yihiin xikmadda kutubta loo soo dejiyey rususha loo soo diray waxa weeye rabbi baa subxaana wa tacaala waxa uu yahay degmooyinka ma halaago magaalooyinka ma halaago khalad ay galeen iyo dulmi ay galeen kuma halaago ayaga oo moog oo wax ilahay xaggiisa laga soo dirayba aan ka warhaynin saas way maanaa marka ay moog yihiin kitaab la soo dejiyey iyo rasuul la soo dirayba iyagoon ka warhaynin oo waxba la soo gaarsiininba layska halaagi maayo khalad kasta ha galan shirki bay gelayaan dulmi bay gelayaan gardaray gelayaan lakiin waxba ma soo gaadhin ilahay kuwaa inuu halaaga kuma talagelin subxana wa tacala goormuu halaagaya waa markuu kitaabkii soo gaadho rasuulkii u yimaado oy ku gacan saydhaan saasuu ilahi subxana wa tacala caadadiisa macnaha waa tii aayadda qur-aanka rabbi ilahi subxana wa tacaala yani wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula ilaa rasuul aan dirno oo dadkaa uu u tago oo uu gaadhsiiyo oo ay diidaan ma halaagno bu rabbi ilahi subxana wa tacala maadaama ay saas tahay rusushan iyo kutubta la dirayo in xujada lagu ogo hadday diidaan halaagoodu markaa waxay ku marmarsoodaan ma jiro wailaa haddii layska halaago iyagoo moogoo war waxba aan hayninba war moogayaal ayagoo aan waxbaba ka warhayninba haddii layska halaago berri waxay ku cudur daaran karaan ilahu maxaad wax noogu sheegi wey waad iska kaana halaagtay ma wax naloo cabeeyo horta saasay ku marmarsoon lahayd saas way maanaa daalika kaasi oo rususha soo diritaankeeda iyo kutubta soo dejinteeda daalika kaasi an lam yakun inuusan ahaanin wey sababto an lam yakun inuusan ahaanin wey rabbuka rabbigaa muhlika alquraa degmooyinka iyo magaalooyinka mid halaaga bidulmin iyaga dulmi ay galeen iyo khalad ay galeen mid ku halaaga muusan ahaanin wa ahluhaa walxaal ahluhaa dadkeedu qaryada dadkeedu daalim haafiluuna ay yihiin kuwa moog oo war moogayaana waxbaba la soconin ilahi subxana wa tacala caadadiisu saas ma aha ee markuu wax caddeeyo wixii uu caddeeyeyna la qaadan waayo markaasuu ilahay degmooyinka halaaga subxana wa tacala walikullin darajaatu mima camiluu wamaa rabuka biaafilin cama yacmaluun walikullin mid walba waxaa usugnaaday darajaatun darajooyin baa usugnaaday mimaa shay xaggii bay uga sugnaadeen camiluu uu sameeyey camiluu ay sameeyeen wamaa rabbuka rabbigaana ma ahaanin biaafilin mid moog camaa yacmaluuna waxay samaynayaan ma mooga alla subxana wa tacala likullihim darajaatun mima camiluu cid walba oo shaqaysa ama daaca iyo wanaag shaqaysa ama xumaan shaqaysa waxaa u sugnaaday darajooyin kii wanaag shaqeeyeyna aakharo dhexdeeday darajooyin ku leeyihin kii xumaan shaqeeyeyna naarta dhexdeeduu darajooyin ku leeyihi la way kala sarreeyaan way kala hooseeyaan sidaas weeyaano walikullin darajaatun mima camiluu darajooyinkaana waxay ku salaysan yihiin oo ka imaanayaan camalkii ay la yimaadeen ruux walba camalkuu la yimid intii uu ahaa darajadeeda ayuu ama naarta ku leeyahay ama jannada ku leeyahay saas mana saas in la yidhaahdo waa waa tafsiir ama waxaad tidhaahdaa walikullin mid walba oo jinkii iyo insigii hadda laga soo warramayay ee xumaa intii xumayda hadda laga soo sheekeeyey mid walba oo ka mida waxaa u sugnaaday darajaatun baa u sugnaaday oo naarta gudaheeda intii xumayd ba intii hadda laga soo hadlay gaaladii jinka iyo insiga ay hadda isku raaxaystay laga soo warramay mid walba naarta dhexdeeduu darajooyin ku leeyay saas way macanaa camalkii ay sameeyeen bayna ka muteen oo kaa xaggiisa iyo ka imaanayaan darajooyinka rabbigaana ma mooga subxaana wa tacala waxay samaynayaan adiga warka murtidiisu waxa weeye naarta dadka gelayana way kala hooseeyaan jannada dadka gelayana way kala sarreeyaan waxayna ku salaysan tahay camalkii lala yimid walikullin mid walba waxaa u sugnaaday darajaatun baa u sugnaaday mimaa shay xaggii bay darajooyinku uga sugnaadeen camiluu ay sameeyeen wamaa rabbuka rabbigaana ma ahaanin bihaafilin mid moog camaa yacmaluuna waxay samaynayaan ilaahay ma mooga subxaana wa tacaala oo uu la socdaa camalkan berrito lagu salayn doono darajooyinka waa camalkay adduunka ku sameeyeen ilaahayna wuu ogaa markay sameynaya waxba kama qarsoonayn taasaana ilahay ku xisaabilaya subxana wa tacala wa rabbuka rabbiga alhaniyu kan deeqtoon midka deeqtoona addoommadiis ka deeqtoon du raxmati naxariista u saaxiib ah mid naxariis u saaxiib ah in yasha hadduu doono yudhibkum wuu idin tagsiin wayastakhlif wuu khaliif yeeli oo wuu idinka dib marini min bacdikum gadaashiina maa yashaau ciduu doonuu khaliif yeeli kamaa sida ansha'akum uu idiin abuuray idinkaba min duriyati qawmin dad carruurtood siduu idinka abuuray aakhariin oo kale rabbiga waa midka qaniga ee deeqtoon ee aan cidna u baahnayn jiritaankiisa cid uu rabbi ku tiirsan yahay ma jiro wuu ka maarmaa addoommadiisa hadduu ka maarmo durraxmati islamarkaa isagoo ka maarma buu naxariisu saaxiibi yacni addoommadiisan ilaahay uu waxtarayo subxana wa tacaala uu u naxariisanayo uu u samafalayo yacni ma aha baahi uu u baahan yahay isagoo ka deeqtoonan u baahnayn baa wuxuu wax ugu tarayaa oo sidan ugu gelayaa naxariis daraaddeed saas way macana bini aadamkaa ka gedisa bini aadamku waa baahanya markuu wax tarayo oo samafal bixinayo ixsaan samaynayo waxaa ku jirta baahida qalbigiisa ku jirta amaad uun xun maalin uun aada baahan tahay ama wax ku taraa maxaa yeele waa baahanya sidaas daraaddeed yacni gacan geyso ruuxan agtiisa abaal ku yeelo maxaa yeele waa baahanya isagaa baahan laftiisa laakiin rabbi subxana wa tacala saa maaha isagu waa ka deeqtoomaayoo addoommadiisa waxba ugama baahna arrimahan uu u samaynayo ee uu u gelayo ee wanaagga ana naxariis bay ku salaysantah dur raxmati midkii naxariis u saaxiiba way rabbi subxana wa tacala waxa nolol uu siinayo yani roob usoo dejinayo nabadgelyo siinayo risqi uu siinayo caruur uu siinayo noloshan tadata yani ilaahay subxaana wa tacaala ma aha inuu u baahan yahay naxariistiisa ayuu ku siinaya rabbi subxana wa tacala isagoo islamarkaa haddana ka deeqtoon oo ka maarmo macna hadduu rabbi doono subxaana wa tacaala wuu idin tagsiin idinkoo dhan buu idin baabi'in kadibna gadaashiina wuxuu idinka dambaysiinayaa cidduu doonuu idinka dambaysiinaya inay u fududahayna waxaad ku garani idinkuba qolo hore oo tagtay oo la halaagay carruurtood baad ka dhalateen oo laydinka abuuray ilahay waa u fududahay subxana wa tacala wamaa dalika cala allahi bicasiiz ilahay kuma adka subxana wa tacala inaysan ku adkayna laftiinani kuwa la halaagay ayaad carruurtoodii ka dhalateen saas way macanaa imise ummadoodoo la halaagay oo ilahay subxana wa tacaala adduunka ka sii qaaday ayaa gadaashooda haddana kuwo kale u abuuray say usoo socotay usoo socotay innaga inay soo gaadhay marka qur-aanka lagula hadlayo idinkana waa idin tagsiin karaayo kuwuu idinka dambaysiin karaa ilahi subxana wa tacala saas waxba kuma ah haddaad ilaahay isku taagtaan oo diintiisa qaadan weydaan oo ateeci weydaan inuu idin idin kaxeeyo oo idin baabi'iyo waxba lama ah ilahi subxana wa tacala idin rogo kuwa idinka fiicanna idinku bedasho waxay la mid tahay wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakunuu amhaalakum haddaad jeedsataan ood ilaahay subxaana wa tacaala khayrku idinku baaqaya ka jeedsataan ood ku gacansaydhaan ilaahay subxaana wa tacaala wuu idin tegsiin kuwa idinka fiican buuna idinku bedelan kuwaasoo sidiinoo kale aan marna noqonaynin macnaha ayib wa rabbuka rabbiga alghaniyu midka taa midka deeqtoon wey midka deeqtoon oo addoommadiisa ka maarmo wey durraxmati naxariista u saaxiibka ah isagoo ka deeqtoon buu haddana addoommadiisa u naxariisanay in yasha hadduu doono alla yudhibkum wuu idin tegsiin amarkiisa haddaad khilaaftaan hadduu doono wuu idin tegsiin wayastaklif wuxuu khaliif yeeli oo idinka dambaysiin min bacdikum gadaashiisa gadaashiina maa yashaau cidduu doono cidduu doonuu gadaashiina idinka dambaysiinoo dhaxal siinaya wixii aad ka tagteen kamaa sida anshacakum uu idiin abuuray idinkaba min duriyati qawmin qowm caruurtooda siduu idinka abuuray aakhariina oo kale qowm tegay caruur ay dhaleen baa idinkaba laydinka abuuray sida kuwa hore loo tagsiyey baa idinkana laydin tagsiin karaa markii laydin tagsiiyana kuwo kalaa laydinka dambaysiin karaa awood ilahi wey subxana wa tacala kuma adka rabbi subxana wa tacala waa hanjabaad hadalkaas hanjabaad iyo goodi wey rabbi subxaana wa tacaala uu goodinayo cusaada iyo kuwa dambiilayaasha inamaa tuucaduuna waxaa laydin yaboo hayaay la-aatin midkii imaanayo wamaa antum idinkuna ma tihidin bimucjiziina kuwa ilaahay caajis gelinaya qul waxaad tidhahdaa nebigow yaa qawmi qowmkayow icmaluu camal fala calaa makaanatikum dariiqadiinaad dusheeda ku camal fala innii aniguna caamilun baan ahay midkii camal falaya calaa makaanatii way macna aniguna dariiqadaydaasaan ku camal falaya fa sawfa taclamuuna dib dambaad ka ogaan doontaan man cidda takuunu ay ahaanaysa lahu isaga caaqibatu daari daartan cidhibteeda wanaagsan daartan cidhibteeda wanaagsan cidday u ahaanaysa dib baad ka ogaan doontaan inahu amriya shaniya laa yuflixu ma aflaxo aldaalimuuna daalimiintu ma aflaxaanoo marna ma liibaanaan waxaa laydin yabohayo ee laleeyaha waa imaan doonaa qiyaamaa imaan doonta xisaabbaa imaan doonta janniyo naarbaa imaan doona waxa laydin yaboohayaay waa kii imaanaya wey wuxuu hadda aydaan hortiina u imaanayn o aydaan u arkaynin xilli buu leeyahy xilligiisi baa lala sugaya waa qorshe ilahay dejiyey subxana wa tacala ilaahayna ma caajis gelin kartaa haddii aad leedihiin ma mar aan dhulka ku baaba'nay oo aanu carro isu bedelay oo lafahanagii burbureen baa nala soo celin karaa ilaahay arrinkaasi kuma adka ma caajis gelin karaan ilahi subxana wa tacala kamana fakan kartaan xoog xeelanna kagama fakan kartaan jidhkiinnii inuu soo celiyo dib idiin soo nooleeyana ilahay kama caajisaya subxana wa tacala tabar iyo awood uma waayayo rabbi subxana wa tacala marka uu idin soo celiyo arrinkaa laydin yaboohayana waa arrin imaan doono wey ama arrinka laydinku hanjabayo labada waa dhihi karta nebiga waxaad ku tidhahdaa marka nimankan madaxa adag ee la kari lahay war dariiqadiina iyo jidka aada haysaan dushiisa ku camalfala wadatiina aniguna taydaasaan wadanaya oo dariiqadaydaasaan ku camalfalaya bal aan ka warsugna xaal wuxuu ku dambeeyo dib baad ka ogaan doontaan aniga iyo idinka keennii daartan cidhibteeda wanaagsani ay u sugnaato kii reeya oo ilaahay u hiiliyo inaad idinka noqotaan iyo inaan aniga noqdo dib baynu ka ogaan doonaa saas way macana macnaheeda yani arrinkaasi waa iyagiibaa waxaa laga dhigayaa dalaalkan iyo baadidan si ay ugu sii fogaadaan baa waxaa laga dhigayaa bal idinkuna tiina wata anna taydaan wada bal aan ka warsug saas maa waa ficlan daartan iyo midda aakhara labadaba ciibtooda wanaagsani ilaahay subxana wa tacala nebi maxamed iyo inta raacsan buu siiyey waa kii nabiga sal lay slam markiiba guusha laga siiyey odayaashii lagula hadlayay hadalkan dagaalkii beder waa kii lagu baabi'ey muddo gaaban kadibna waa kii magaaladii makaba laga qabsaday wax yar kadibna nabiga sal lay slam dowladiisii waa tii jasiiradda oo dhan ku fiday isagoo jasiiradda o dhan gacanta ku dhigay iyo yaman iyo baxrayn waa kii ilahay oofsaday nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh khulafadiisii iyo raggii xilka uga dambeeyay saxaabada ahaaba hawshii meeshii kasii waday ilaa furs iyo ruum la qabtay fa sawfa taclamuuna man takunu lahu caaqibatu daar ilahay subxaana wa tacaala ballantii uu u qaaday nabigiisa waa u oofiyey salawatu rabbi waslamu aleyh darnadii bay sugayaan saas way macana daalimiinta ilaahay marnaba ma guuleeyo ma aflaxan inamaa tuucaduuna inamaa shayga tuucaduuna laydinku hanjabayo ama laydin laydin yabohayahay la-aatin midkii imaanayo shaki kuma jiro inuu imaanayo wamaa antum idinkuna ma tihidin bimucjiziina kuwa ilaahay caajis gelinay xoog iyo xeelatoona kuma caajis gelin kartaan inuu jidhkiina dib u soo nooleeyana ilaahay subxaana wa tacaala marnaba ma kari waaye qul waxaa dhada nebigu yaa qowmi qowmkayow icmaluu camal fala calaa makaanatikum dariiqadiina dusheeda ku camal fala jidkaa aada haysaan iyo xumaantiinaa wata innii aniguna caamilun baan ahay midkii camal falaya calaa makaanatii wey macna aniguna dariiqadaydaas ayaan ku soconaya aan ku camal falaya dusheeda fa sawfa taclamuuna dib dambaad ka ogaan doontaan man cidda takuunu ay ahaato ay ahaani lahu isaga ay u ahaanayso caaqibatu daari daarta cidhibteeda wanaagsan daarta cidhibteeda wanaagsan waxaa laga wadaa guusha libta cidda heli doonta dib baad ka ogaan doontaan inahu amar iyo shacnigu waxa weeye laa yuflixu inaysan liibaanin oo aflixin alzaalimuuna aalimiintu ma aflaxaan marnaba nin daalima oo mushrika oo ilahay ka go-ay subxana watacala ma liibaanayo wajacaluu lilahi mima dara'a min alxarfi walancaami nasiiba faqaluu hada lilahi bizacmihim halka waxaa laga gudagelaya ilaa darsigeenna yani waxa wey maanta waxaa laga gudagelayaa dhaqamadoodii xumaa dhaqamadoodii xumaa dhaleecayn iyo eedayn baa waxaa loo soo jeedinayaa dhaqan xumadii ay lahaan jireen cabdullahi bni cabbaas baa waxaa laga wariyay saxiix buhaariga sida kusoo arortay wuxuu yihi idaa saraka an taclama jahla alcarab faqra' maa fawqa athalaathiina walmia min suurati alancaam haddaad doonayso buu ihi carab jahligeedii iyo meeshay joogtay inaad garato waxaad akridaa buu yihi aayadda boqol iyo soddonaad laga bilaabo suurat lancaam halkaa laga bilaabo akhriga carab jahligeediiyo aqoon xumadeedii haddaad doonayso inaad barato waa aayadahan soo socdoo rabbi subxaana wa tacala uu ku faahfaahinayo cilmi ximadoodii bal caqli daradoodii ilahi subxana wa tacala uu ku faahfaahinayo wa jacaluu waxay yeeleen lilahi ilahay waxay u yeeleen mimaa dara'a wixii uu abuuray shayguu abuuray xaggiisa waxay uga yeeleen jacaluu way yeeleen carabti lilaahi ilaahay waxay u yeeleen mimaa shay xaggii waxay uga yeeleen dara'a u abuuray oo min alxarfi beer ah waalancaami an xoolo ah nasiiban gabal bay uga yeeleen wixii ilaahay abuuray oo xoolo ama beer ah midho ah ayay gabal uga yeeleen fa qaaluu markaa waxay yidhahdeen haadaa kani lilaahi ilaahay buu u sugnaaday bizacmihim sheegashadooda daraaddeed sheegashtay iyagu sheegaya beentooda wa haadaa kana lishurakaaina ilaahiyadanadaa iskalaba dhe famaa kaana wixii ahaaday marka maa shaygii kaana ahaa lishurakaaihim ilaahiyadooda wixii u ahaaday falaa yasilu ma gaadhayo ila llahi xagga ilahay ma gaadhayo wamaa kaana wixii ahaaday lilahi ilahay wixii u ahaadayna fa huwa kaasi yasilu wuu gaadhayaa ilaa shurakaa'ihim ilaahiyadooda xaggiisuu gaadhaya saaa waxaa xumaaday ma yaxkumuuna waxay xukumayaan war nimanku caqli xun waayo xugm liita saasaa la leeyahy waxay ahayd cabdullahi bni cabbaas sida uu leeyahay markay beertu u go'do bay beertii laba qaybood u qaybinayan midhihii ka go-ay dalagii go-ay baa waxay leeyihiin intanna waxaa iskale asnaamta intanna ilahay baa iskale xoolihii u dhashay ee ilahay siiye subxana wa tacala bay qaybinayaan markaase waxay leeyihin intaana waxaa iskale asnaamta iyo dhagaxyaantaana caabudno intanna ilahay baa iskale taasi waa khaladto waxayba kaga sii dareenba haddana wixii ilaahay ay u magacaabeen qaar ka mid a hadduu ku darmado tii asnaamta ka soo celin maayaan asnaamtay u daynay wixii ilaahay ay u magacaabeen waxay asnaamta u magacaabeen qaar ka mida intuu soo tago hadduu kii ilaahay ay u magacaabeen ku darmadana way soo celinayaan ma maxaa saa u yeelaysa waxay leeyihiin salamku waa baahan yahay laakin ilahay ma baahno oo hadduusan baahnayn maxaad marka horeba qaybta usiisay yani waxay samaynayaan beerihii iyo midhihii dalagii go-ay iyo yani xoolihiiba waa qaybinaya xoolihiiba waa qaybinaya haddii masala waxa weeye arigii intii ilaahay ay u gooyeen neef ka mida intuu soo ordo uu kii sanamka ku darmado waxay leeyihiin aan laga soo celin sanamka ale neefkaas oo maxaad uga soo celin lahdeen maxaa yeelay sanamku waa baahanya sanamka arigiisii neef hadduu ka soo ordo oo kii ilaahay ay u magacaabeen ku darmadana waxay leeyihin maya hala soo celiyo ha laga soo qabto arigii ilahay waxaa laga yaaba suu socday inuu kii sanamka ugu darmado xabari ka soo harin mar waxaan caqli xumadooda barkeeni baa laleeyahay caqli xumadooda laba khalad bay galeen marka waxaa ka mid a masalan waxay leeyihiin biyihii beerta waraabinaya beertii bay qaybinayaan waxay leeyihiin qaybtaana ilahay baale qaybtana sanamkaa iskale biyihii beerta waraabinaya keliga ku imaanayana waxay leeyihiin qaybtaana ilahay baale qaybtana waxaa iskale yani sanamkaa iskale biyihii ay ilaahay siiyeen hadday intay soo gudbaan ay waraabiyaan sanamka beertiisii iyo dhulkiisii qaar ka mida ay waraabiyaan waxay leeyihiin weli sanamkiibaa iskale laakiin biyihii sanamka hadday intay soo gudbaan ay waraabiyaan dhulkii ilaahay ay u magacaabeen qaar ka mida oo wax ka soo baxaan waxay leeyihiin sanamkii baa le sanamku isagu wax ma waayo mar walba isagaa loo sadburinaya laakiin ilaahay wixii loo magacaabo ama dhul ah ama biyo ah ama xoolo ah oo loo magacaabay siday u wadaan u wadaan u wadaan marka dambe aslaamtay wada siinaya laba khalad bay galeen marka labada khalad ay galeen waxa weeye horta marka goobaad wixii ilaahay bixiyey ilaahay abuurtay oo asnaamtani aynan gacan ku lahayn shaqo ku lahayn inaad qaybisaan oo tidhaahdaan tanna asnaamtaale tanna ilaahay baale soo qalad maaha goormay yeesheen asnaamtani goormay abuureen goormay wax ku yeesheen goormay ka war heleen taasi waa khalad khaladka labaadee galeeni waxa weeye hadday qaybiyeen haddana qaybintiibay jawr ku sameeyeen oo xagga ilahay hadday wax ka soo caradaanna loo celin maayo xagga sanamka hadday wax ka soo cararna laabudda waa in loo celiyo soo jawr ma tilka idan qismatun diiza wey waa qaybaan lagu cadaalad samaynin markii horena gardarro ahayd markan dambena gardarro sii siyaaday saas way macanaa caqli xumadooday marka ku tus waqjacaluu way yeeleen lilaahi ilaahay waxay u yeeleen mimaa dara'a wixii uu abuuray xaggiisa waxay uga yeeleen oo min alxarfi badar ah iyo wal ancaami xoolo ah nasiiban gabal bay uga yeeleen qayb bay ilaahay siiyeen subxana wa tacala qayb hadday siiyeen qaybtii kalena aw qaybtii kalena macnaha aslaamtay siiyeen wey halkan dambaa laga fahmay fa qaaluu markaa waxay yidhahdeen haadaa kani lilaahi ilaahay buu u sugnaaday bizacmihim sheegashadooda waase iyagu sheeganayaan beentooda ilan xaqiiqa mehe ayb wa haadaa kana bay dhaheen wa haadaa kana lishurakaainaa wadaagayaashanadaa iskale ilaahyadanada kana iskale aslaamtaale intana famaa kaana wixii ahaaday marka taasi waa khaladkii horeo qaybintanba waa khalad wax ilaahay leeyahay inaad cid kale wax ka siisaayo waa khalad khaladka labaadna waa famaa kaana wixii ahaaday lishurakaa'ihim asnaamtooda wixii u ahaaday oo ilaahyadoodu ay leeyihiin oy sad ahaan u siiyeen falaa yasilu ma gaadhayo ilallahi alla xaggiisa ma gaadhayo marnaba ilaahay ma gaadhayo haddii uu ku darmadana laabudda waa in laga soo celiyo waa in la soo qabto sinaba uma gaadhi karo beertii baxday qayb ka mida midhihii go-ay hadduu qaybtii ilaahay ay ku darmado sanabka qaybtiisii qaar ka mid a hadday qaybtii ilahay ugu talagaleen ku darmado waa in laga soo maro wahaakada marnaba ilaahay gaadhi maayo wamaa kaana wixii ahaaday lilaahi ilaahay wixii u ahaaday ilaahay u magacaabeenna fa huwa kaasi yasilu wuu gaadhi ilaa shurakaa'ihim ilaahyadoodu gaadhaya oo arigii ilaahay loo magacaabay haddii xagga aado sanamkiibuu gaadhayaa laga soo celin maayo beertii soo baxday ilaahay loo magacaabay qaar ka mida dalagii hadduu xagga ku darmado sanamka laga soo celin maayo isagaa iskale kii ilaahay subxaana wa tacaala say u bixinayaan hadduu dhammaado halkaasaa lagaga tegay kii sanamku hadduu dhammaado kii ilahay wax ka soo haro waxay leeyihiin maya sanamku waa baahanya wax laga soo qaado xoolaan ilahay aan u magacawnay sanamka wax laga siiyo saasay leeyihin macana fa huwa yasulu ilaa shurakaa-i saaa waxaa xumaaday buu rabbi yihi subxana wa tacaala maa yaxkumuuna waxay xukumayaan qaybtay qaybiyeen soo wax fool xunma wax aada u foolxuun aada wax u foolxun maana laba khalad baa ku jiro khaladaadka waaweyn baa ku jiro wax caqli keenayo maaha cilmi iskaba dhaaf jahliga nimanka wakadalika zayana likatiirin min almushrikiina qatla awlaadihim shurakaauhum weli waxaa la sii wadaa khaladaadkoodii iyo dhaqan xumadoodii wakadalika sidaas oo kale sida arrinkaas qaybinta xoolaha la qaybiyey iyo dalaga sida uu ugu qurxiyey oo kale kadalika qurxintaa hore oo kale ayuu zayana qurxiyey likaiirin in badan oo min almushrikiina gaalada ka mid a qatla wlaadihim caruurtooda layntooda waxaa u qurxiyey shurakaauhum ilaahyadooda u qurxiyey maxay ugu qurxiyeen liyurduuhum inay shalwiyaan daraaddeed inay shalwiyaanoo haadaan ka ridaan waliyalbisuu iyo inay dheehgeliyaan daraaddeed calayhim dushooda diinahum diintooda inay ka dheehgeliyaan inay diinta ka qasaan daraaddeed walow shaa allahu hadduu alla dooni lahaa inaysan samayninna maa facaluuhu mayna sameeyeen mayna faleen fadarhum ka tag iyaga iyo wamaa yaftaruuna waxay been abuuranayaan baa nabigu yidhi sal lay slm yaa nabiga lagu yidhi tanna waxa weeye mushrikiintii iyo gaaladii waagaa joogtay shayaadiinta madax waxaan u jeedaa asnaamtooda ilaahay ay wax ugu dareen oo la wadaajiyeen ayaa waxay amri jirtay inay caruurtooda gowracaan oo dilaan waa khalad kale carruurta maxay u gowracayaan carruurta waxay u gowracayaan khaasatan gabdhahay layn jireen waxay u dilayaan gabadhu waxay leeyihiin yacni waxa weye hadday nooshahay ceeb bay kugu soo jeedi ceeb bay keeni haddii ay macnaha waxa weeye ay qaangaadhana xilligii ay xoog yeelatay oo israacday oo loo baanaa reerka inuu ushaqayso nin baaba gacanta iska qabsan way makaadsi xilligii manaafacaadkeeda la manaafacasan laha haddii rag dagaalamo oo la isugu yimaado goobtii dagaalkana waxba ku tari mayso ub qaad mayso saas daraaddeed intayna nolosha ceeb kugu soo jiidin intay yar tahayba god u qodo geli yaa ku akriya gabdhaha aas wayda almawuudatu su'ilat maalinta qiyaamada la weydiin doonaa tii xabaal nololiyey iyadoo nool xabaasha la geliyey maalinta qiyaamada la weydiin doona ayadoo lagu xumaynayo aabbaheedii aasay na maxaa laguu dilay baa laleeya maxaad maxaad samaysoo laguu dilay saasaa la odhanaya marka caruurtooda inay laayaan yaa faray ma ilahay baa ku taliyey maya asnaamtoodaa ku talisay asnaamtoodana shaydaanka dul degan ee ku adeeganaya asnaamta baa waxaan o dhan ka dambeeya marka waxaanay caabudayaani ee ilaahyada ka dhiganayaani dadkii iyaga jidhkooda ka soo go-ay oo caruurtoodii oo ilaahay siiyey baa waxay ku yidhaahdeen laaya markaasay laayeen maxay laaya u leeyihiin oo carruurta uga laayan laynayaan asnaamta waxay uga laynayaan liyurduuhum inay halaagaanoo shalwiyaan wlmutaradiyatu samayna soo mara taradiga waxaa la yidhahdaa shalwashada meel sare markaad kasoo dhacdo ood haadaan ka dhacdo ama meehe meel god oo ceel oo kaleeta markaad ku dhacdaa la yidhahdaa taradiga la yidhahda inay shalwiyaan oy halaagaan oy haadaan ka ridaan daraaddeed iyo diintooda inay ka qasaan daraaddeed bay caruurtiina laaya u leeyihiin macna arrintu inaysan ilaahay awooddiisa ka baxsanayn baa laynoo sheego waxaa la yidhi hadduu alla dooni lahaa inaysan arrinkaa ku kicin mayna falen waa arrin ilaahay qorsheeyey xikmadna uu kaleeyay oo muxuu u qadaro u qorsheeyey lamaba weydiiyo laa yus'alu camaa yafcal lama weydiiyo ilahi subxana watacala lakin ilahay awoodiisa iyo qudradiisa iyo mashii'adiisa kama baxsana ee nebiyow iyagiyo been abuuradkooda waxay been abuuranayaan iskaga tag baa la yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh wakadalika sidaasoo kale sida qaybintaasi shayaadiintu ugu qurxisoo kale ayaa zayana waxaa qurxiyey shurakaa'uhum baa faacilka ah kuwa wax qurxinaya waa shurakada zayana way qurxiyeen shurakaa'uhum gaalada ilaahyadoodii shurakaa'uhum ilaahyadoodiibaa qurxiyey likaiirin in badan oo min almushrikiina gaalada ka mida waxay u qurxiyeen qatla wlaadihim caruurtooda layntooda caruurtooda laynta iyo dilkooda ayay u qurxiyeen saas manaa marka shurakaada ayaa zayanada faacil u ah kuwa wax qurxinaya waa shurakada maxay ugu qurxiyeen liyurduuhum inay shalwiyaan daraaddeed inay shalwiyaan oo haadaan ka ridaan oo halaagaan daraaddeed bay saa u yeelaya iyo waliyalbisuu inay qasaan oo ka dhehgeliyaan calayhim dushooda diinahum diinkooda inkan ka dhehgeliyaan diintii ahayd caruurta ha la ilaaliyo oo naftan ilaahay baa ku siiyey ee qaaliga ha ku ciyaarin diintii tawxiidka ku salaysnayd diintoodii inay ka qasaan bay doonayaan shayaadiinta iyo shurakadani macnaha walow shaaa allahu hadduu alla dooni lahaa in aysan samaynin arrinkaa maa facaluuhu mayna falen haddaynan alla dooni lahaa inayna falin ma mayna falin laakiin allaa qorsheeyey oo doonay inay falaan iraadadan iyo doonidanna waa mashii'adii kawniga ahayd waa mid kawniyo macnaheedu waxa way rabbi wuxuusan doonin kownka kama dhaco laakiin waxyaabaha uu doonay baa waxay u qaybsamaa waxna raalli buu ka yahay waxna raalli kama waxyaabaha uu raalliga ka yahay waa midda shareecadiisa uu ku sheego kutubta soo dejiya uu ku sheegay oo waxaa la yidhahdaa markaa iraada sharciya la dhihi laakiin iraadada kownka dhan ay wada hoos imaanayaan iraadada kawniga taasaa waxay ku dureersatay inay waxyaabahan ku kacaan lakin ilahi raalli kamaha subxana wa tacala saas wey macana fadarhum ka tag baalay nabiga sal lay slam darhum kuwaa ka tag iyaga iyo wamaa yaftaruuna waxay been abuuranayaan caruurtoodii waa ka laaya bal ilahay amarkii bini aadamka caqli xumadiisa hadduusan sharci ilahi hayni subxana wa tacala iyo xeerka xeerku sidiisaba dhibka uleeyay dhib u mooyaane wax dheef way ku qabaan ma jiro xoolahoodii waa kan wuu ka qaybiyey xeer baa ka qaybiyey caruurtoodii xeer baa ka laayay waa ka xoolihii soo socday wixii ilaahay ugu nimceeyey wax badan buu ka xaraamay xeer baa ka xaraamay bini aadamku wuxuu dejisay iyo xeerarkan uu dejisanayo sidiisaba waa wax caqligiisa daciifkaa ka soo fulay maslaxadiisa iyo dantiisa ma yaqaano meel xeerarkan kadaatu bini aadamku dejisanayo dhibkiisa iyo dheertiisa dhibkiisa bad bal waxay isku samaynayaan adigu arag wax manaafacaabay ku qabaan asnaamtaana ma jiro roob uma keenaan caruur ma siiyaan beera uma soo saaraan xoolo uma tabcaan wax alla waxay u hayaanna ma jiro dhib mooyaane dheef kuma qabaan yadcuu laman daruhu aqrabu min nafci soo ma wax dheeftiisi iyo dhibkiisu dhibkiisuba dhow yahay bay baryayaan bur subaa wataala way caabudayaan wa qaaluu waxay yidhahdeen haadihi midani ancaamun xumaantoodii baa laga sii waran wa qaaluu waxay yidhahdeen haadihi midani ancaamun xoolowey wa xarfun iyo beer xijrun oo la sharay la xaaraameey wy maana shariddu waa diidada la diiday oo la sharay taasoo laa yatacamuhaa uusan quudanaynin ilaa man nashaau ciddaan doonna mooye bizacmihim sheegashadooda wa ancaamun xoolo wey oo xurimat la xaaraameeyey duhuuruhaa dhabaryaalkeedu la xaaraameeyey wa ancaamun xoolo weeye oo laa yadkuruuna aynan xusaynin isma allahi magaca ilahay calayhaa dusheeda aynan ku xusaynin iftiraaan been abuura daraadi cala allahi ilahay ay ku been abuuranaya sayajziihim wuu abaalmarin doonaa alle bimaa shay sababtii buu ku abaalmarinaya kaanuu ahayn yaftaruuna kuwa been abuurta been abuuradkay samayn jireen ilahay waa ku abaalmarin doonaa xoolihii iyo beertii bay haddana qaybinayan midhihii u go-ay iyo xoolihii bay qaybinayaan markaasa waxay leeyihin qaybtan waa qayb mamnuuc ah qayb sharow qayb xaaraamo cid aanu doonno mooye cid kaleeto cunaysana ma jirto maxay ka wadaan waa xoolahan soo sheegay maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaam waa nagi soo mar xoolaha qaar ka mida inay cunitaankooda hilibkooda in la cuno ay joojin jireen oo maxaa loo joojinaya sanamkaa iskale beli ilaha iskale lama cuni karo looma dhawaan karo laa yatacamuhaa ilaa man nashaau bizacmi cid aan anagu doonno unbaa cuni oo wayayaaway ciddigay doonayaan mufasiriinta qaarkood waxay leeyihiin waa kuwa sadanada u shaqaysa sanamka ilan sanam walba dhagax walbay caabudaanoo sanama kuwaa la jooga oo khadam ahoo u adeega saas kuwa khadam oo u adeega ayaa jooga kuwaasaa marka wixii loo keeno sanamka guddooma way ilaaliyeen oo way waardiyayaan dadka iyo sanamkay u kala afceliyaan markaad dhigi doonayso sanamka ka rabto caruur ilaa waa dhagax meesha yaalla ku maqli maayo kii waardiga ahaye sanamka la joogay unbaad u gudbisana codsigaaga isagaa afceliyo oo abaalleya sanamka saas somadaa wadaadada qaarkood wadaadada qaarkood waxaa lagu leeyahy waa weliyo afcaliy afceliyu leey mid afceliyu leey adiga toos ma tegi karti waa inaad wuriidka u geysata codsigaaga haylaadihi weliga isma afaabi kartaan war ninka waa soomaaliya isagaa la isu faamay isu faami kartaan baan uleey marka hilibka waxay leeyihiin xoolaha noocana waxaa iskale oo cunitaankooda iskale ciddaan doonno keliya bay banaanta oo yaa wey waa kuwa sanafka u shaqeeya bas xoolana waxay leeyihiin dhabarkooda xaaraam ah lama raran karo lama raran karo waa sida iyadana sida maalan xaamigii oo kale sooma soo mara yani ratigu markuu intaasoo da-oo dhalo waxay leeyihin dhabarkiisuu ilaaliye lama raran karo lamana fuuli karo wa ancaamun laa yadkuruuna isma allahi calayh xoolaha qaarkoodna magaca ilahay ku xusi maayaan wuxuu leeyahay mujaahid geela qaarkii ayaa marka ay fuulayaan marka ay lisayaan marka ay macnaha waxaway raranayaan marka ay ka dhalinayaan markay gowracayaan magaca ilahay laga ilaalin jiray bismillahi adhig ka ilaali oo maxaa looga ilaalinaya magaca ilah waxay leeyihin maxaa yeele sanamkii baa ka xanaaqahay sanamkii neefkan iska lahaa ilaahiis neefkan iska lahaa haddaad magaciisi magaca lahayn ku sheegto magaca bismillaahi aada meesha keento isagii baa xanaaq saas daraaddeed ka daaya magaca ilah saas way maana marka bal fiiri bal ilaha kugu dhaariya caqli xumadaa fiiri bini aadan waka bini aadan hadduu caqligiisu faa'iido leeyahay isku filan yahay waka maxaa keenay neefkani waa xaaraan neefkani intaa unbaa cuni karta neefka kuwan kadaata dhabarkoodu waa xaaraan war yaa idinka xaaraamay waxaas kan maa ilahay laguma sheegi karo laguma soo qaadi karo caqli xor meesha ugu dambaysa cilmi warkiisa iskama dhaaf maana natiijada iyo khulaasada caqliga bini aadamkaa ka soo baxda wataa annaga waxaan ku labannahay oo caqligeennu ku fayow yahay waxyibaa ina hagay soo ma waxyi iftiinkii waxyigaa noo muuqdaan daba soconnaa laakiin haddii waxyiga la waayo bini aadamku waxa weye mugdigaas buu iska hagabsanaya yatakhabatu khabda cashwa sidii hal dhala oo kaleeto oo habeen mugdiya joogta geed ku istaag oo abeyse ku istaag oo god ku dhac waxuu ka geelka leexnoo jiro okaa bini aadam iyo xeerkiisu maca wa qaaluu waxay leedeen haadihi midani ancaamun xoolo weyn iyo wa xarfun beer xijrun oo la sharay la xaaraameey oo la diiday laa yatacamuhaa taasoo laa yatacamuhaa uusan quudanaynin ilaa man nashaau ciddaan doonna mooyaane cid kaloo quudanaysa ma jiro bizacmihim sheegashadooda darteed waa uu sheegashaa iyagu ay sheegteen wax daliil iyo burhaan ku fadhida ma wa ancaamun xoolo weyn taasoo xurrimad la xaraameeyey duhuuruhaa dhabaryaalkeed oon la raranaynin lana fulaynin sanamkaa ilan iska leh wa ancaamun xoolo weeye laa yadkuruuna aynan xusaynin isma allahi magaca ilaahay calayhaa dusheeda aynan ku xusaynin maxayna ugu xusayn maxaa yeel ilahay cid aan ahayn baa iskale ciddii iskalahayd baan ka xanaatu magaca ilaah iftiraa'an been abuura daraaddii bay saa u leeyihiin calayhi ilahay dushiisa ay ku been abuuranayaan nimanku yani haba caqli xumaadeen laakiin hadday waxaan odhan lahayn annagaa joogkanaga kalaba nimi sidii way dhaami lahayd intay waxaa saas u khariban dejisteen iyo xeerarkaa xunxunka bay haddana waxay leeyihin ilahay xaggiisa kasoo degtay ilahay bay masabidanayan ku been abuuranaya iftiraa'an been abuura daraaddii bay saa u leeyihin calayhi ilahay dushiisa ay ku been abuuranayaan sayajziihim alla wuu abaal marin doonaa bimaa kaanuu waxay ahayn yaftaruuna kuwa been abuurta been abuuradkana abaalkiisa way heli doonaan waa la kulmi doonaan macna wa qaaluu maa fii butuuni hadihi lancaami khaalisatun lidukuurina tii baa lasii wada wa qaaluu waxay idhahdeen maa fii butuuni hadihi lancaami xoolahan caloolahooda waxa ku jiraay khaalisatun waa mid saafi ah lidukuurinaa labkanagay saafi u tahy labka unbaa iskale raggaale wa muxaramun mid la xaaraameeye wey calaa aswaajina dumarkanaga dushooda kuwa laga xaraameeye wain yakun hadduu yahay maytatan bakti hadduu yahayna fahum iyagu fiihi dhexdiisa shurakaau kuwa wadaaga wey wuu ka dhexeeya marka sayajziihim alla wuu abaalmarin doonaa wasfahum tilmaan xumidoodaasuu ku abaalmarin doonaa maxaa yeelay inahu alla xakiimun midkii xikmad u saaxiiba wey caliimun oo cilmi badan alla subxana wa tacala tanna waa tu kale jaahiliyaadkoodii iyo xeerarkoodii xumaabay ka mid tahay waxay dhihi jireen xoolahan waxa uurkooda ku jiraay ragga unbaa iskale dumarkana xaaraan bukay hadduu isagoo bakti a yimaadana way wada cunahayaan somayna soo mara waxaynu soo marnay markaynu baxiirada iyo wasiiladiiyo soo maraynay neefku intaasoo da-ood markuu dhalo da-da shanaad ama toddobaad ama kow iyo tobnaad cala ikhtilaaf da-daasi haddii uu noqdo lab noqdo hadduu lab noqdo neefkaasi nolol hadduu ku yimaado waa la qalaya laakiin haddii la qalayaa iskale ragga unbaa hilibkiisa iskale hadduu isagoo baktiya soo dhacana ragga iyo dumarkuba hilibka isku leeyihi baxiirada sidoo kaleeto baxiirada ilaahyada la siiyey intay nooshahay oo naftu ku jirto ay socoto caanaheeda yacni waxa weeyaan caanaheeda waxaa iskale dumarka keliya iskale dumarka keliya iskale ama ragga keliya iskale markay dhimato oo ay baktido oo baxiiradii ay baktidana hilibkeeda ragga keliya iskale saas weya marka wixii ilaahay siiba intay qaydiyeen baa waxay yidhaahdeen war shaygan uurka ku jira ilmahan uurka jiifa ama hashan ama ridan ama sacan uurkiisa ku jira hadduu nolol ku dhashana raggaa iskale hadduu isagoo baktiya soo dhacana waynu wada cuni bal xeerkaa xumaantiisa firi war maxaadka ku kala gedisan yahay hadduu bakti kusoo dhaco xeerka ka dhigay bakti hadduu kusoo dhacana yani rag dumarka ha la wadaago hadduu nolol ku yimaadana rag iyo dumarku ha wada cuneen caqliyadda ku jirta maxay tahay maxaa cilmiga ku jira farqiga noocaas ilaa wixii bini aadamka loo jidaynayo uu jidaysanayo in jid la garan karo la raaci karo uu lagu saleeyaa loo baahay baktinimadan iyo noloshan uu kusoo dhacayo iyo labnimadan iyo dhadignimadan maxaa faariqa u dhexeeya maxaa yani macna oo ku jira wax macno ku jira male macna saas weeyaan wa qaaluu waxay yidhahdeen maa fii butuuni haadihi middan uuriyaalkeeda wixii ku jira alancaami ee xoolaha maa fii butuuni haadihi alancaami xoolahan caloolahooda wixii ku jiraay khaalisatun weeye mid saafiya oo u barax tiran lidukuurina labkanaga ragga unbaa iska leh waa gormo waa markay timaado iyadoo nool jiniinkan uurka jiifaay isagoo nool hadduu soo dhaco ragga unbaa iskale hilibkiisa dumarkiiyo intaad karisaan ood soo bislaysaan uu noo keena ma cuni kartaan saasaa laleeyahy ayib wa muxaramu weeye mid la xaaraameeye calaa aswaajina xaasaskanaga dushooda laga xaaraameeyey dumarkii o dhan baa laga wadaa xaasaskanaga dushoodana waa mid laga xaaraameeyey oo ma cuni karaan hadduu nolol ku yimaado oo uu yimaado soo baxo isagoo nool hadduu dhasho wain yakun hadduu yahay midkii uurka jiifay maytatan hadduu bakti yahay oo isagoo baktiya soo baxo fahum ayagu fiihi dhexdiisa shurakaau kuwo wadaagahayo uu ka dhexeeyo marka hilibkiisii waa la wada cuniyo waa la wadaagaya sayajziihim wuu abaalmarin doonaa rabbi subxaana wa tacaala wasfahum tilmaantoodaas ay baatilka tilmaamayaan buu ku abaalmarin doonaa maxaa yeele inahu alla xakiimun midkii falsa weeye caliimun oo cilmi badan tilmaanta ay tilmaamayaan kadibka iyo beenta ay tilmaamayaan walaa taquluu lima tasifu alsinatkum lkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala allahi lkadib beenta aad sheegaysaana tilmaamaysaan hadhihina kani waa xalaal kana waa xaaraam si aad ilahay ku beera murata subxana watacala maxaa yeele ilahay baa iskale xalaalinta iyo xaaraaminta yaa idinka idin siiyey awooddaas inaad tidhaahdaan kaana waa naga xaaraan kaana waa noo xalaal kaasi qaar buu xalaal u yahay kaana qaar buu xaraam u yahay kaani labka looma ogola kan dhadiga unbaa iskale war waxaas xageed ka keentay cadlixumadaas xageed ka keentay mal maana marka risiqan ilaahay bixifiri caruurtoodiina waa laga laayo asnaamti baa ka laysa xeerkan xun ee wixii ilaahay u xalaaleeyey dayibaadkaa iskaga xaaraameeyeenna asnaamtaa u laqinto shaydaankan asnaamta keenay ayaa u jideeyey marka waxaa la tusayaa shaydaanku bini aadamka maskaxdiisa ugu ciyaaray shaydaanku bini aadamka markuu u taliyo sida uu ugu ciyaarayo oo caqligiisa iyo garashadiisa iyo garaadkiisaba ugu ciyaarayo yaa meesha lala muujina lana tusaya maana saas weyaan marka waxyaalaha ilaahay xalaaleeye xeer ma xaaraamayn karo waxyaalaha ilaahay xaaraameeyena xeer ma xalaalayn karo xeer meesha kuma jiro saas wey maana soomaalida lafteeda wa taqaana neefka hilibkiisa qaarna dumarkaale qaarna raggaale war xageed ka keenta waxaas waxaa lagu leeyahay caloosha iyo nuujaha iyo kelida iyo dumarka unbaa iskale nin haddaad u dhawaato khalaas gabadh lagu guubin maayo waa lagu sangari war hilibkan ilaahay xalaaleeyey goomaa qaybiseen sharciga qaybiyey ee yidhi kana dumarkaa iskale kana raggaa iskale oo waa idin qaybsan yahay aawey awooddaa yaa iskale ilah baa iskale subxana watacala taasoo kaleto waxaan ilaahay xalaaleeyey addoommadiisa u xalaaleey nina ma xaaraamayba wixii ilaahay xaaraameeyeyna nina ma xalaalay ugaas iyo suldaan iyo yani waxa weeyaan waxaa isu yimid oo yani ugaasyaa isu yimid iyo xeer baynu lahaan jirnay waxaas oo ka baxa waxba kama jiro waxaas oo xeer waa kaa qashinkaas qashinkaa meesha daadsan waa xeer bini aadama xeer bini aadam dejista odayaal dejiyeen oo ugaasyo dejiyeenna waa un kaasoo kaleeto ka bax markaas ka ilahay raaca subxana wa tacala saasaa lagu leeyay qad khasira aladiina qataluu awlaadahum safahan bigayri cilmin waxarabuu maa razaqahum allah iftiraan cala allah qad daluu wama kanuu muhtadiin qad khasira xaqiiqe way khasaareen aladiina kuwa qataluu laayey awlaadahum caruurtooda kuwa laayey way khasaareen safahan caqli fudayd daraadii u laayey bigayri cilmin cilmi la-aan oo waxaramuu xaaraameeyey maa rasaqahum allahu wuxuu ilaahay ku irsaaqayna iska xaaraamay iftiraaan been abuura daradi been abuura dartiina isaga xaaraameye cala allah ilahay lagu been abuurana qad dalluu way lumeen wamaa kaanuu mana aynan ahaan muhtadiina kuwa hanuunsan maynan ahayn soo caruurtiina way iska laayeen laba dhib wixii ilaahay u xalaaleeyena way iska xaaraameeyeen labadaa way khasaareen labada arrimaha dadka sameeyey maana yani labadii aayadihii soo socday waxay kasoo hadlayeen baa lasoo gaabiyey si gaaban loo alla waxaa la yidhi kuwa caruurtooda iska laayay caqli fudayd daraadiina isaga laayay safahan yani daysh bilcuqul fudayd caqligooda ku jira iyo caqli gaabnima isaga degay sanamka ku raaligeli iyo ilmaha ceebiisan kuusoo jiiday iyo talow berrinta maxaad ku biili doontaan siin doontaa ninka caruurtiisa u dilay adduunkana waa khasaarayo dee beerkiisii buu dilay jirkiisii qaar ka midu dilay ciddii berrinta garab u noqonayd waxtari lahayd buu dilay adduunka waa khasaaray aakharana khasaarihii ugu weynaraabaa u laabanoo cadaab ilahi baa sugaya subxana watacala saas maana risqii ilaahay u xalaaleeyena iska xaramay war ilaahay baa waxaan iskale isagaana idin siiyey ee dheersada cuna oo cabba oo yani waxa weye rabbi subxaana wa tacaala ka guddooma xalaasha xalaasha uu idin xalaaleeyey saasoo leli macana kuwaasi marka way khasaareen sidaana waxay u yeelayaan been abuurad ilaahay ay ku been abuuranayaan oy leeyihiin ilaahay baa sidaa xalaaleeyey ilaahay baa sidaa xaaraameeyey saasay ahaan jirtay rabbi baan ka soo gaadhnay war waxaas wax wax jira maaha wey maana way lumeen kuwa hanuunsanna maynan ahayn wey maana qad khasira xaqiiqe way khasaareen aladiina kuwa qataluu dilay awlaadahum caruurtooda kuwa laayey safahan caqli fudayd dartii u laayay bigayri cilmin cilmi la-aan yani garasho la-aan jahli kuwa caruurtooda u laayay kuwaas way khasaareen oo waxaramuu haddana xarimay maa razaqahum allahu wuxuu ilaahay ku irsaaqay bay iska xarimeen markaasay yidhahdeen taana hebel baa iskale tanna hebel bay u bannaantahay tanna hebel uma bannaana maxaysa maxay u sameeyeen iftiraaan been abuura daraadii kuwa u xarimay cala allahi ilahay dushii ay ku been abuuranayaan masabid ilahay ma sabidanayan iyo wuxuusan samayninoo yani dusha ka saaraya qad dalluu xaqiiqa way lumeen wma kaanuu jid xun oo khaldan bay qaadeen wey maana wa huwa aladi ansha'a jannatin macruushaatin wagayra macruushaatin wannaqla wazarca mukhtalifan ukuluhu tii baa weli lasii wadaayo halkaasi marka waxa weye carruurtii ay laayeen iyo xoolihii ay qaarna xalaalayeen qaarna xarim baa laga hadla beerihii baa loo yimi hadda wahuwa alle alladii midka wey ansha'a abuuray jannaatin beero abuuray macruushaatin kuwaasoo la cariisheeyey la cariisheeyeyo yani waxa weeyaan daash yani cariish dushii yani lagu sameeyey wagayra macruushaatin iyo kuwa aan la cariishayninka walnakla geedihii timirtaabuu abuuray wzarca iyo yani waxa way badarki mukhtalifan xaala uu yahay miduu iskhilaafsan yahay ukuluhu midhihiisu ay iskhilaafsan yahay wazaytuuna zaytuunkiibuu abuuray warumaana iyo rumaankiibuu abuuray mutashaabihan xaala ay yihiin kuwo isu eg wagayra mutashaabihin iyo kuwo aan isu ekayn kuluu cuna buu markaa rabbi yihi subxana watacaala min hamarihi midhihiisa wax ka cuna idaa goortii asmara uu midha bixiyo wa aatuu siiya xaqahu xaqiisa siiya yowma xasaadihi goynta maalinkeeda maalinkaad goynaysaanna xaqiisa bixiya walaa tusrifuu ha xadgudbina inahu maxaa yeelay inahu amar yashani laa yuxibu inahu alla dheh laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudba ma jecla beerahan idiin baxay iyo dalagan go-aya ilaahay baa soo saaray beero iyo aseendooyin buu ilaahay soo saaray macruushaatin wagayri macruushaat macruushaatka waxaa la yidhahdaa waxyaabaha baxa ee bini aadamku uu midhahooda dheefsado baa laba qaybood ah qaybina dhulkay isku baahiyaan oo dhulkay ku fidaan qaybna sal uu isku taaguu leeyahay oo dhulka kor buuga baxa labadaa qaybood qaybta marka dhulka isku fidisa sida cinabka oo kale yani waxa weya maalan qaraha oo kale bocorka oo kale yani dhulkuu isku fidiyaa qaybta noocaasoo kale ah waxaa loo sameeyaa inta la tiirar la taago oo tiirarka dushooda wax la saaro yaa halkaasay yay ku baxaan geedkii dhulkaa laga qaadaya meel daash yar baa loo dhisaya buul yar baa loo dhisaya buulkaa dushiisaa marka la saaraya geedkii dhulkuu salka ku hayaa laakiin midhihiisii iyo faraqyadiisii iyo xaggay saaran yihin meel saray saaran yihin oo saldhac oo loogu talagalay waxaa la yidhaahdaa macruushaad baa lahaa qaybna dhulka lagama qaadayo dhulkoodaa loo baayay dhulkay ku fidaan saas daraaddeed barab wuxuu yidhi macruushaatin kuwa kor loo qaadayoo la cariisheeyo cariishyo loo sameeyey ay ku dulbaxaan wagayra macruushaatin iyo kuwo la cariisheeyey kuwo aan ahayn oo dhulka ku baxay maana dhulkoodii loo daayey iyo kuwo dhulkii laga qaaday oo meel saldhaa oo kore loo sameeyey labadaaba ilahay baa soo saaray subxana watacala adigu cinabkii dhe cinabka inta badan carabtu saa dhihi jirtayo cinabku qaarna dhulkaa loo daaya oo iskaga baxa sidaa way yeelaan waxaa kaloo la yeeli karaa in loo sameeyo geed meeshaas macnaa waxa weeye daashkaho dushiisa uu ku baya saas macruushaatin wagayru macruushaat waxaa kaloo alla subxaana wa tacaala uu idin abuur u abuuray beerta waxaan dhihi lahaa geedaha timirta sarciga oo beertii yaryarayd ah iyagoo midhahoodu iskhilaafsan yihiin midhaha ka soo baxaya isma eka xagga dhadhanka iyo xagga muuqaalka iyo xagga yani waxa weye weynankiiy yaraanta isma eka waa iskhilaafsan yihin zaytuunkiiyo rumaankana allah abuuray iyagoo isu eg haddana aan isu ekayn way isu egyihin haddana isuma eka maxaa laga wadaa horey nagu soo marnay oo xagga muuqaalka markaad aragto waa isu egyi xaggii dhadhankii iyo wanaaggii iyo fiicnidii iyo xumaantana waa ku galgadsiin iyagoo isku isu eg oo ama zaytuunkii isu wada egyahay ama rumaankii isu wada egyahay mudhihiisa ayaa haddana xagga macaanka waa ku galgadsiin xagga fiicnida iyo xumaanta waa ku galgadsiin mutashaabihan wagayra mutashaabihin dhinacna waa isaga egyahay dhinacna waa ku galgadsiin saas macana rabbi marka wuxu uhi subxana watacaala cuna midhihiisa markii uu midho bixiyo waxyaabaha midhahooda cuna markay midho bixiyaan laakiin xaqiisa bixiya maalinkaad goynaysaan wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi maalinta la jarayo beerta laga goynayo xaqa lagu leeyahay bixiya aayadaasaa marka culimadu isku khilaafaan qaar waxay leeyihin aayaddu waa aayadii ugu horreysay zakada lagu waajibiyey beeraha go-aya iyo dalaga go-aya zakadiisa aayaddii waajibisay waxaana laga wadaa marka la goynayo sekada ka bixiya tobankii jawaanba hal jawaan bixiya cusur ka bixiya hadduu biyaha roobka ku baxay haddii kalena jawaan niskii baa la bixinaya waa markii uu macnaha waxa weeyaan la waraabiyo uu ku baxo biyo lagu waraabiyo kharash galo saas way macnaha marka bixiya xaqiisa maalinkaa bixiya in sekadii laga wado waa ra'yi culimo badan ay ku tageen saa haddii la yidhaahdana intee bay sekadu ku waajibtaa intee baa ka go-aysa nooceebaa zake lagu leeyahay nooceebaanse lagu lahayn sunnada iyo axaadiista nabigaa faahfaahaysa salawatu rabbi wasalam caleyh ilan qur-aanka axaadiistaa sharxe axaadiistaa nabigu ku sharxay sal ly wasalam noocay zakadu ku waajibto noocayna ku waajib intee markuu gaadhay zakadu waajibaysa meeqa laga qaadaya axaadiista nabiga marka faafaahiy sal lay slm aayaddu laakiin waxay tidhi uun bixiya xaqiisa bixiya saa haddii laga dhigo waa ra'yi culimo badan ay mareen oo zakadii bay ka hadlaysaa waxaa kaloo iyadana ra'yi kale in la yidhaahdo ma ahee zakadii kama hadlaysee xaq maalinkaas deerta la goynayo masaakiinta meesha yimid ay leeyihiin oon zakadii ahayn weeyaan oo waxaa laga wadaa dadka meesha yimid ee soo dul istaagay ragra meesha yimid wax u turtuura u cantoodiya maaha sakadi u cantoodiya oo sabriya waxyaalada sabuulka ku hadhay iyo waxa baabaatayna ku sii daaya ha gurteen waa geela maalinka uu joogo matalan ceelka oo kaleeto caanihiisa dadka ulisa soo lama dhig saasuu yahay maalinkuu ceelku joogo sabada joogo waa in la liso oo masaakiinta laga waraabiyo deertana maalinta la goynayo waa in masaakiinta meesha timid wax laga siiyo oo lagala kulmanin marka waa xaq aan sakadii ahayn oo beeraha go-aya lagu leeyahay sidaana waa ra'yi culimada qaar ka mid a ay marayaan waxaan ugu tegi doonaa fii suurati alqalam qolo sidaasoo kale ahaan jiray qisadood oo maalintii dambe la dhuuntay beerti oo ilahay beertiiba ka baabiyey subxana wa tacala qisadoodan ugu tegi doonaa saas wey macana wahuwa alle alladii midka weeye anshaa abuuray jannaatin beero aseendooyin abuuray macruushaatin oo la cariisheeyey daash loo sameeyo saldha dusheeda loo sameeyo inta tiirar la dhisay dushooda lagu sameeyey wagayra macruushaatin iyo midaan la cariishayninoo aan daash loo samaynin ee dhulkeeda ku fiday walnakla geedihii timirta ahaabuu abuuray wazarca iyo geed iyo midh iyo macnaha waxa wey zarciga waa beerta yar waa badarka beerta ka go-do mukhtalifan xaala u yahay miduu kala gedisan yahay ukuluhu midhihiisu u kala gedisan yahay wzaytuuna zaytuunkii buu alla abuuray warumaana iyo rumaankii mutashaabihan xaaliya mid isu eg wagayra mutashaabihin iyo midaan isu ekayn dhinacna waa isaga egyahay dhinaca isaga kuluu cuna baa layidhi nin fabay zaytuunka hadda matala markaad fiirso ama waxaad tidhahdaa zaytuunka zaytuunka intaasoo nooc buu leeyahay qaar waa macaanyahay qaarna dhanaan baa ku jira sooma waa kala jawdo fiican korka markaad ka fiirsana zaytuun buu wadayahay sooma mutashaabihan wagayra mutashaabihin kuluu cuna baa layidhi min famarihi midhihiisa cuna midhihiisaas cuna idaa goortii asmara uu midho bixiyo wa aatuu siiya masaakiinta xaqahu xaqiisa siiya oo bixiya yowma maalin yowma xasaadihi goynta maalinkeeda maalinka la goynayana xaqa ka bixiya oo ama waa zakadii waajibka ahayd ama waa xaqa masaakiinta meesha timid ay kuleeyihiin walaa tusrifuu ha xadgudbina bixinta ha ku xadgudbina ama cunitaan labada waa la dhihi kara oo haddaad wixii idin go-ay oo dhan adoona bixisaan idinkoo baahan aad soo hadhaan waa xadgudub haddii aada cuntada iska badisaanna waa xadgudub oo walaa tusrifuu labadaba way u noqoni aatuu iyo kuluu labada way u noqonaysa walaa tusrifuu ha xadgudbina oo cunitaanka iyo bixinta labadaba ha ku xadgudbina maxaa yeelay inahu alla laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudbi wa min alancaami xoolaha xaggoodii wuxuu idinka abuuray alle anshacadii bay ku wada xidhanta anshaadaa hore bay ku wada xidhan yihin wa anshaca alla wuu abuuray min alancaami xoolaha xaggooda wuxuu ka abuuray xamuulatan kuwa la rarto kuwa farshan iyo kuwo dhulka ku goglan kuluu cuna buu rabbi yihi subxana wa tacala mima razaqakum llah wuxuu ilahay idinku irsaaqay cuna walaa tattabicuu ha raacraacina khuduwaati shaydaani shaydaanka tillaabooyinkiisa ha raacina inahu shaydaan lakum idinka caduwun cadowgu idiinha mubiinun oo cadowniisa caddahay xoolihii baa idiin abuuray xooluhu waa laba qaarna waa la rartaayo waa gaadiid waa lagu dhaansadaa waa lagu guuraa waa la rartaa qaarna waa farshiyo farshiga waxa la yidhahdaa waa inta aan la raranin oo macnaha dhulka ku goglano farshi firashka la yidhahda xeelaa dhulka lagu goglaan la yidhahda waxaa farshi loogu magacaabay waa adigiyo wixii la mid eh waxaa loogu magacaabay dhulkuu ku dhow yahay lama rarto soo laanna dhulkiibuu ku dhow yahayo sidii gobasha dhulka ku dhegan oo kale u ka dhigay kan in la rarto loogu talagalayna dhulkaa laga sarraysiiyey oo kor buu uga qaaday waa geeliyo kale sooma xamuulatan wa farsho midna dhulkuu ku goglan yahay midna waa la rartaa taa ilahay baa idin abuuray subxana wa tacala marka risiqa ilaahay cuna oo shaydaanka tillaabooyinkiisa ha raacin waxaasi waa xalaal kani waa xaraam kani ma banaano kani waa banaanya waa tillaabooyin shaydaane ka hadha jidka ilahay mara subxana wa tacala wa min alancaami xoolaha xaggooda ilahay wuxuu ka abuuray xamuulatan kuwa la rarto wa farshan iyo kuwa goglan dhulka ku goglan dhulka lagu goglayo dhulka ku dhow saas maana waa arig xamuuladuna waa geeli lo-du dheecay raacsantahay baa la isweydiinaya farshigana way noqon kartaa xamuuladana way noqon kartaa culimada qaar mumta ku daraan qaar waxay yidhahdaan xamuulada xoolihii keliya ma ahee waxaa soo gelaya dameerihii iyo baqashii iyo wixii la raran jiro o dhan baa soo gelaya laakiin ancaamta marka yidhahdo haaliban waxaa loo isticmaalaa saddexda nooc ee xoolaha la isticmaala xoolaha macnaa la dhaqdaa wa min alancaami xoolaha xaggooda wuxuu idinka abuuray xamuulatan kuwa la rarto wa farshan iyo kuwa dhulka lagu goglay oo hilibkooda iyo caanahooda aad dheefsataan iyo dhogortooda kuluu culabu marka rabbi yidhi subxaana wa tacaala mimaa shay xaggii rasaqakum allahu ilahay uu idinku irsaaqay wax ka cuna ilahay baa risiqa idin siiya xalaasha cuna wey walaa ttabicu ha raacinay yani xoolaha hilibkoodi iyo caanahoodii iyo qalashadoodii iyo intifaacoodii iyo kawe walaa tattabicu ha raacina khuduwaati shaydaani shaydaanka tillaabooyinkiisa ha raacina maxaa yeelay inahu isagu lakum idinka caduwun cadowgu idin yahay mubiinun oo cadaawadiisu iska caddahay mar hadduu cadowgaa yahay ma wax daad dantaada ku jirto kuula talin ma wax adiga maslaxadaada ku jirto kuu jiraynay maya cadowgaa weeye waxbaa ka dhegaysan cadowgaa waa uu layska jiraaye talo looma dhiibto lamana dabagalo lama raaco saas daraadeed ninkaas warkiisa meel iska dhiga iska jira iska ilaaliya amaaniyata azwaajin min adani inayn wa min almaxdi inayn halka waxaa laga gudagalaya waxaa laga doodaya soo mayna dhihin xoolihii qaarna waa xaaraam qaarna waa xalaal qaar dumarku xalaal u yahay qaarna raggu xaraam u yahay waxaa la doonayaa in arrinkaa lagala sii doodo oo wax loo sii cadeeyo caqli xumadooda in lasii muujiya la doonaya mobilka dunya amaaniyata azwaajin xagga hore wali ku xihanta alla wuxuu abuuray amaaniyata aswaajin sideed lamaana lamaanayaal sideed ah sideed nooc buu abuuray min adani idaha xaggooda wuxuu ka abuuray inayni labuu ka abuuray wa min almaczi riyaha xaggoodana inayni labuu ka abuuray qul waxaad dhahdaa nabigu aadakarayni ma labada lab ayuu xarama xaaraamayey am mise alunfayayni mise labada dhadig buu xaaraamayey ama mise maa shay miyuu xaaraameeyey ishtamalat ay kulansatay calayhi dushiisa arxaamu lunfayeyni labada dhadig raximyaalkood labada dhadiga uurkoodu wuxuu kulansaday ma taasuu xaaraamay nabiuunii bal ii warrama bicilmin cilmi iigu warrama in kuntum haddaad tihin saadiqiina kuwa run sheegay haddaad run sheegaysaan yani wax cilmiyeysa sheega way macna waxaa la leeyahay xoolaha la dhaqdaay waa sideed nooc sideed lamaanayaal ah wey oo labada labada isku lamaanta lamaanayaashii baa la tariyey marka waxaa la yidhi qayb waxa la yidhaha idaa la dhaha ido yaa waay ruux mobilka iska le mobilada naga damay bilahi calaykum sideed nooc ayaa lamaanayaal oo isku lamaan af labadu waa isku lamaanya xooluhu waa sideed nooc qaar waa idaha idaha labaa ka yimaado oo waa labka iyo dhadiga labka iyo dhadiga weyo waa wankii iyo laxdii labadaasi waa xagga idaha riyahana labaa ka yimaado ilaahay ka abuurayoo lab iyo dhadiga waa orgigii iyo rigii bal su-aal weydii marka ma labada lab buu ilaahay xaaraameeyey mise labada dhadiga marida iyo laxdaa la xaaraameeyey oo dhadiga ah mise wanka iyo orgigaa la xaaraameeyey oo dhadiga ah oo waxaan dhihi lahaa labka ah kewe mise labadan dhadiga waxay uurka ku sidaan baa la xaaraameeyey marka qeexa wax kala cadday macnaheedu waxa weeye haddii aad u xaaraamayseen kani waa lab yahay hadda wixii laboo dhan xaaraameeya haddaad u xaaraamayseen waa dhadigna dhadig oo dhan xaaraamay haddaad u xaaraamayseen uur buu soo maro uur buu ku jiraana wixii uur soo maroo dhan xaaraamay saasaa la garan karaa laakiin inaad wixii dhadignima ka dhexaysay qaarna adadaan waa xalaal qaarna waa xaraam wixii labnima ka dhexaysay adadaan qaarna waa xaraam qaarna waa xalaal wixii uurka soo wada maray adahdaan qaarna waa xaraam qaarna waa xalaal haddee caqliguma keenayo sooma waxyaaba isku mid ah waxaad ku kala duudeenna uusan jirin inaad kala duudaan oo xukun kala gedisan aad siisaan wax la qaadan kara maaha hadday labnimo tahay labooda waa xaaraamdha aan idin maqalle waa wax la garan karo hadday dhadignimo sababtu tahay dhadig oo dhan xaaraamay waa wax la garan karo haddaynan ahayn ood leedihiin uur buu soo marayna kulli xoolahoo dhan uur bay soo marayna waa xaaraamayn saa waxaan ka ahayn laga fahmi karee maleeyahu naga daayo man qaskaaduda amaaniyata aswaajin alla wuxuu abuuray amaaniyata aswaajin lamaanayaal sideed ah afar baa hadda laynoo sheegay sooma labana ay riyo yihiin labana ay ido yihiin sooma afartii kale waa inoo soo socdaa amaaniyata aswaajin anshaa alla wuu abuuray amaaniyata aswaajin lamaanayaal sideed ah sideed isku lalamaan oo lababa isku lamaanta lababa isku lamaanta waxaa laga manaa laba walba waa laba dhig laakiin markii la kala qaado sideed bay noqonaya ayib min abani idaha xaggooda wuxuu ka abuuray isnayni labuu ka abuuray oo idaha labada laga abuuray labada wey waa wankii iyo laxdii wa min almaczi riyaha xaggoodana wuxuu ka abuuray isnayni labuu ka abuuray oo waa rigii iyo iyo orgigii qul waxaa dhahdaa marka intaa waa laisla ogolya aadakarayni ma labada labka ah ayuu xarama alxaraamay am amase al unsayayni mise labada dhadiga ah labada labka ah waa wankii iyo orgigii labada dhadiga ana waa rigii iyo laxdi soo ma kee wey balcadeyn am amase maa shay miyuu xaraameeyey ishtamalat ay kulansatay calayhi dushiisa arxaamu lunsayayni labada dhadiga urarkooda raximkooda waxa galay ee ku jira calooshooda ma kuwaasuu xaaraameeyey nabi-uunii ii warramo bicilmin cilmi iigu warrama in kuntum haddaad min saadiqiina kuwa run sheegay wax daliil iyo burhaan la keena intaad tidhaahdaan kaasuu xaaraameeyey sababta loo xaaraameeyeyna waa taa kadibna daliilkeeda saara wayna ka ahayn haiswareerinina wa min alibili geela xaggiisa wuxuu ka abuuray alle inayni labuu ka abuuray wa min albaqari loda xaggeedana wuxuu ka abuuray inayni labuu ka abuuray qul waxaa dhahdaa aadakarayni ma labada lab ayuu xarama xaaraamay am amase al unsayayni mise labada dhadiga ah am amase maa shay miyuu xaraameeyey ishtamalat ay kulmisay ama kulansatay calayhi dushiisa arxaamu lunfayayni labada dhadiga raximyaalkoodu am amase kuntum ma waxaad ahaydeen shuhadaaa kuwa goobjoogayaal oo markhaati ah id waqti wasaakum allahu ilaahay uu idiin dardaarmay bi hada kan markuu ilahay idiin dardaarmay nininka goobjoog ah faman adlamu yaa ka dulmi badan minman cid yaa ka dulmi badan iftaraa been abuurtay abuurtay cala allahi alla dushiisa kadiban been ku abuurtay liyudilla inuu numiyo daraaddeed annaasa dadka inuu numiyo bigayri cilmin ogaansho la-aan jahli inuu dadka ku numiyo daraaddeed u been abuurtay ina allaha alle laa yahdi ma hanuuniyo alqawma qowmka ma hanuuniyo alaalimiina ee aalimiinta afar baynu soo marnay sooma sideedii geela xaggiisa labuu ka abuuray alla subxana wa tacala waa ragsigii iyo hashiiwi lo-da xaggeedana labuu ka abuuray waa dirigii iyo sicii waxaa tidhahdaa intaa waa laisla ogolyahay ma labada labka ah buu ilaahay xaaraameeyey mise labada dhadiga ah buu xaaraameeyey ma labada lab buu xaaraameeyey oo ratiga iyo diriga miyuu xaaraameeyey mise labada dhadigaa buu xaaraameeyey oo hasha iyo saca ah mise labadaa dhadigaa waxa uurkooda ku jiruu xaaraameeyey balkala cadday war hadday cilladu tahay waa lab oo labkaa la xaaraameeyey oo labnimaa lagu maagay lab oo dhan iska xaaraameeyey saasaa la garan karaa hadday dhadiga la xaaraameeyo ladin dhadignima loo xaaraameeyeyna dhadig oo dhan iska xaaraameeya saasaa la garan karaa haddii ay tahay uur buu soo marayna wixii uur soo maray oo dhan iska xaaraameeya xooloo dhan xaaraam haydinka noqo laakiin wixiiyo isku mid a haddana inaad kana xugum siisaan kana xugum siisaan wax la qaadan kara maa bini aadamka sidiisaba shuruucda uu dejisanayo iyo nidaamka caqligiisu aqbali kara waxa weeye wixii isku midana in xugum la siiyo wixii kala gedisanna in la kala duwo soo saas ma waxaan adiga xukunkan aad dejisay maxaad uga golleeday ujeedada ku jirta maay shaygan haddaad tihi waa xaaraam xaaraamnimadiisa maxaad u cuskatay ayib haddaad tidhaahdo masaajidkan ma soo geli karo hebel mooye oo weli maxaad kula maartay haddaad tidhahdo waa lab kawa waa nin boqol ninoo kalena waa u diidanta meesha taagan warkaasi waa la qaadan karaa maxaa masaajidka u ogolaad isaga hadda isagu waa nin oo nimankan kale meesha taagan maad u ogolaata soo lagu dhihi maayo waxa wax wada socda ma wax nadaamsan oo la garan karo meel u wada jeeda labnimo haddaad ku xarimteen lab oo dhan xarima dhedignimo haddaad ku xarimteen dhedig oo dhan xarima haddii uur buu soo maray ay tahay kulli uur bay soo wada mareen ay wada xarima laakiin waan kala qaadqaadaynaa iyagoo isku mid ah waxa weye waxaa la qaadan kari macna caqligeennaa la bislaynayayo masalada waa masalada u yaqaanaan culimada usuululfiqigu ay yidhahdaan alsabru wataqsiim baa la yidhahda inta wajiyee geli kara arrintaa la koobaya kow labo saddex markaasaa waxa weye xujadii meesha ugu dambaysaa lagu keenaya saas man waxaa la yidhi marka mise goobjoogayaal bal hayde arrintan ilaahay baa noo dardaarmo noo jiray waa idinka lehe markuu ilaahay idiin dardaarmayo idiin jiraynayo ma idinkaa goobjoog ahaa maydaan joogin markhaatina maydaan ahayn idinkaa samaystay ilahina waad ku been abuurateen ruux ilaahay ku been abuurtay si uu dadka u lumiyo cilmi la-aan jahli si uu dadka ugu lumiyo ruux u been abuurtay oo ilaahay u masabitay yaa ka dulmi badan ma jiro man ruuxaasaa adoomada ugu dulmi badan intuu isagu wax dejistay haddana yidhi ilahay buu ka soo gaadhay si uu adoomada u lumiyo saas man wa min alibili geela xaggiisa wuxuu alla ka abuuray itnayni labuu ka abuuray ratigii hashim wa min albaqari lo-da xaggeedana wuxuu ka abuuray itnayni labuu ka abuuray waa dibigiiyo sicii qul waxaa dhadaa marnebigu aada dakarayni ma labada lab oo ratigi iyo dibiga miyuu xarama xaaraameeyey alle am amase al unfayayni mise labada dhadiga oo hasha iyo saca mise labada dhadigaa buu xaaraameeyey am amase maa shay miyuu xaaraameeyey ishtamalat ay kulansatay calayhi dushiisa arxaamu lunfayayni labada dhadiga arraximyaalkood raximka waa minka ama uurka wey ayb calooshooda ay kulansatay am amase kuntuma waxaad ahayden shuhadaa kuwa markhaati kacay kuwa markhaati ah oo xaadiriina miyaad ahaydeen id waktiga wasaakum ullahu ilaahay uu idiin dardaarmay bi haadakan markuu idiin dardaarmay arrinkan ilaahay baa loo jiday aad leedihiin markuu idiin jidaynayo madinka goojooga faman adlamu yaa ka gardarro badan minman cid iftaraa abuurtay cala allahi alla dushiisa kadiiban been ku abuurtay muxuu u been lagu abuuranaya liyudilla inuu lumiyo daraaddeed annaasa dadka bigayri cilmin cilmi la-aan inuu ku lumiyo saanaa ilaahay yidhi sidanuu soo dejiyey sidanuu jideeyey sidanuu xalaaleeyey sidanuu xaraamay buu leeyay ilahay buuna ku been abuuranaya dadka inuu lumayuuna doonaya nin ka gardar badan ma jiro ruuxaas ina allaha alla laa yahdi ma hanuuniyo alqawma qowmka alaalimiina ee aalimiinta qul waxaa dhahdaa nebigu laa ajidu heli maayo fii maa shay dhexdii uuxiya la waxyooday ilaya aniga wixii la ii waxyooday dhexdiisa ka heli maayo muxaraman shay la xaaraamay calaa taacimin mid quudanaya dushiisa laga xaaraamay kaasoo yatacamuhu quudanay kuwax quuta laga xaaraameeyey kaasoo yatacamuhu quudanay ilaa an yakuuna inuu yahayba mooye shaygaas maytatan bakti inuu yahay mooye aw amase daman inuu dhiig yahay mooyaane masfuuxan oo la daadiyey aw amase laxma khinziirin doofaar hilibkii inuu yahay mooye fa inahu doofaarka hilibkiisu rijisun waa qurun nijaas aw amase fisqan inuu fisqi yahay mooye shay ilaahay daacadiisa lagaga baxayo inuu yahay mooye kaasoo uhilla loogu dhawaaqay likayrillahi ilaahay cid aan ahayn bihi isaga markii la gawracayay magaca ilahay magacaan ahayn loogu dhawaaqay oo loogu xusay faman ciddii udura la dhibaato geliyo hayra baaqin isagoo gardaroonayn walaa caadin oon xag gudbaynin ruuxii loo dhibaato geliya arrimaha fa ina rabbaka rabbigaa kafuurun kii dhaafid badan weeye raximna naxariis badan wixii hadda laga soo hadlaya nimankan loo diidanaa soo ma ahay wuu xalaalaynay waa xaaraamayna soo maha war ilaahay wixii aniga igu soo dejiya nabiga sal dhaba laleey wixii ilaahay igu soo dejiyo waxyi ah shay addoommadiisa xaaraam ka ah anigu ma ogine ma helayo shay ilaahay waxyigiisa laygu soo dejiye dhexdiisa addoommada uu kaga xaaraameeyey ilaa kuwan soo socda inay yihiin mooye xoolahaad kala qaadqaadeen anigu ma ogi meel ilahay ku xaaraamay waxyigan aniga la ii soo dejiyey kuma yaal beerahan iyo waxaanaad qaybinaysaan kuma yaal aniga wixii waxyiga la ii soo dhiibay dhexdiisa lagu xaaraameeyey waa intan soo socto maxay yihiin waa baktiga noocyihiisii kala gedisnaa waa nabi kusoo marnay fi suurat almaa-ida bilowgeed waan kusoo marnay baktiga noocyadiisa qaabka ku yimaada ama inuu yahay daman masfuuxan dhiig la shubay dhiig la daadiyey waxaa laga ixtiraazaya dhiigga la daadiyey dhiigku wuxuu xaaraam noqonayaa markii uu yahay dhiig shubmaya waxaa yani meeshaa ka baxaya dhiigga fadhiya neefka gudihiisa markuu ku jiro fadhiya sida maalan beerka iyo beeryarta iyo keliyaha waa dhiig fadhiyo kaasi waa banaanya maxaa yeelay dhiig shubmaya ma waxaa kaloo dhiiggaa shubmaya ka baxaya oo bannaan oon galaynin dhiigga markii ku hadhaya hilibka dushiisa maxaa yeele waa dhiig meel ku dhegana dhiig shubmaya ma sooma xididada oo kaleeto dhiigga ku hadhaya waxyaabaha noocaasoo kaleeta a dhiig shubmaya maaha kaasi waa iska banaaya dhiigga la diidan yaha waa dhiigga neefka ka soo baxaya isagoo shubmaya kaasaa la yani waxa weeye waa ka labaad ka saddexaad waxa weeye waa hilibka doofaar hilibkiisa keliyata meehe xaydhiisuna waa lamid isaga waaba qurun baa la yidhi waaba nijaas fa inahu rijisun waa najsi wanacan ayib waxaa kaleeto oo lagu afreeyey fisqan uhilla ligayr illah fisqiga waxaa la yidhahdaa wixii ilaahay jidkiisa iyo daacadiisa aad kaga baxayso neefkii la gawracay markii la gawracayena magaca ilaahay magacan ahayn loogu dhawaaqay waxaa tidhi bismi lwliyaa magaca awliyada tii bismi ljdaadi magaca awowyo bismi ljinni jinka magacyihiisa markii la gawracayay baa waxaa lagu dhawaaqay magaca ilahay magacana fisti weeyaano neefkaasi isaguna waa bakti ma lama cirka ilahay maa dhiigga laga daadiyo haddii magaca ilaah iyo magac kale laysku garan lamaaniyona waa la mid mar haddaan magaca ilaahay keliya meeshaa lagu xusin waxyaabo kale meesha la soo gelgeli waaye aw fisqan ubila ligayr illahi intaa waxaan ahayn oo aniga waxyiga laygu soo dejiye dhexdiisa lagu xaraameeyey ma helaya waxaan kaloo dhan waa dhaqan iyo xeeraad dejistan oo waxba ka jirin aniga wax waa kuwa layga xaraamey ayib oo se waxyaabo kaleo diintu xaaraamaysa ma jiro waa badi somalila soo marin khamradii soma waxaa kaloo diintu xaaraamaysa hilibka dabeera hilibka baqlaha oo kaleeto hilibkood waxay xaaraamaysa shimbiraha ciddidooda ku ugaarsada hilibkooda duurjoogta micida leh iyo waxaa la micidiisa ku ugaarsada iyo hilibkooda la xaaraamay kulli nusuustay ku sugan tahay aayaddan lama sheegi see looma mara jawaabteedu waxa weeye aayaddani waxay ka mid tahay qur-aankii hore soo degay waktigeedaynu joognaa ma madiina mise maka madiina la joogaa markaa la joogaa markay aayaddu kusoo degaysa madiine markii la tegay shuruuc badan baa dib ka soo degtay waxyaalo badan buu ilahay dib ka xaaraamay soo ma waxyaalihii dib laga xaaraameeyey marka nusuustooda iyo adiladooda kaley leeyihiin aayadda ma diidayso ee iyadu waktigaa ay degaysay intii uun xaaraamka ahayd bay ka hadashay waktigaa ay degaysay intaan ba xaaraamay laakiin dib dambe waxyaalo badan bay shareecadu dib kaga soo dartayoo ilaahay uu ka xarimay addoomadiisa saas way macana oo axaadiista ku yimid ama yani waxa wey aayadaha qur-aanka ba kusoo arooray ayib kadib baa waxaa la yidhi ruuxii loo dhibaato geliyo waxyaabaha xaaraamta baktigiiyo yani doofaarka hilibkiisiiyo wixii ilaahay cid aan ahayn magaciisa lagu gowracayo waxyaabahaasoo dhan isku dar yacni dhiiggii shubmahaye waxyaabaha ruuxii loo dhibaato geliyo naf u qabato waa loo baneeyey isaga oo aan xadgudbaynin gardarroonaynin gardarrada waxaa laga wadaa ruux kale oo sidiisoo kaleo baahanoo naf hayso kama doobayo kama xoogayo xad mas ma doobayo macnaha waxa wey ma gardarroonayo caadigana waxaa laga wadaa intii uuga baahnaayo ku filaan lahayd in ka badan kama isticmaalin haddii shuruudaha la helo waa loo ogoliya saas maana qul waxaa dhadaa nabigow laa ajidu ma helayo fii maa shay dhexdii ka heli maayo uuxiya la waxyooday ilaya aniga shayga la ii waxyooday dhexdiisa ka heli maayo muxaraman mid la xaaraameeyey calaa taacimin ku wax quudanaya dushiisa laga xaaraameeyey kaasoo yatcamuhu quudanaya mid quudanaya oo inuu wax quuta doonayo shay laga xaaraameeyey waxyigayga la ii waxyooda dhexdiisa ka heli maayo ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaan shaygaa la quudanayay maytatan bakti inuu yahay mooya aw daman dhiig inuu yahay mooyaane masbuuxan oo la daadiyey oo neefka isagoo submaya kasoo baxay aw amase laxma khinziirin doofaar hilibkii inuu yahay mooye fa inahu hilibka doofaarku rijisun waa qurun waa nijaas aw amase fisqan inuu yahay mooye fisqan mid ilaahay jidkiisa laga saaray daacadiis kaasoo uhilla loogu dhawaaqay likayrillahi ilahay cid aan ahayn bihi isaga magaca ilahay magacaan ahayn baa dushiisa lagu dhawaaqay oo lagu xusay faman dura ruuxii la dhibaato geliyo arrimaha loo dhibaatogeliyo u baahda xaaraanta ah hayra baaqin xaalo u yahay midaan gardaroonaynin walaa caadin midaan xadgudbayninna xaalo u yahay labada xaalo markuu yahay haddii loo dhibaato geliyo fa ina rabbaka rabbiga afuurun midkii dhaafid badan ee raxiimun oo naxariis badan waa laguu ogolyahay markaas hada bilahi tawfiiq wsal allah waslam ala nabiyina muxamed wala ali sabi